asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal subax wanaagsan aroray suban idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegantahay laba iyo tobanka bisha sideedaad ee sanada labada kun iyo koob iyo labaatanka waana barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska oo dhegeystayaal khamiis weliba aan ku eegna xaaladaha waxyaalihii markaasi ugu dambeeyey qoysaska iyo waxyaalaha markaasi loo hadalhayo iyo waxa markaasi ay aadka u danaynayaan dadka qoysaska aadka u daneeyo dadka qoyska jecel arrimaha qoyskana sidoo kale dhegeystayaal waxaan oo gol leenahay sidii aan markaasi wax ku wanaajin lahayn caruurta hooyooyinka aabbayaasha qaraabada ehelada iyo weliba qof weliba markaasi aadka aad markaas u jecel in ay ummadda saaxiibo wada noqdaan waxayna markaasi ku wada noqon karaan qoyska oo markaasi la wanaajiyo dhinac weliba laga eego farxadda iyo weliba reeraynta dhammaan ee reerka dhammaan qoysaska ay ka wada muuqdaan laakiin dhegeystayaal saaka haddii aad maqli jirteen maamo ayaasaan dhahday ama hooyo ayaasaan dhahday ama nin inaaga ayaa isfahmi waayey ama gabar ama damacan ragga iyo dumarka isfahmi waayey ama jaceylka sidan iga noqday ama sidan baan waayey ama guur baa sidan ka dhacay ama furin baa sidan ka dhacday taasi saaka way kaga duwan tahay arrimahaas waan ka nisanaynaa saaka laakiin waxaan jiraan waxyaalo markaasi aan aad u hilmaamnay oo markaasi doonayno inaan mar kale dib isku xasuusinno dhegaystayaal waa la isguursadaa kadibna waa la isdhalaa maxaa la dhalaa waxaa la dhalo markaasi ma ogtahay in ay u baahan yihiin ilaalin daryeel iyo sidoo kale kalkoolin dhegaystayaal waa ubadka saaka ayaan dhegeystayaal diiradda ku saari doonaa ama caruurta ayaan diiradda ku saari doonaa barnaamijka waxaan markaas inala socodsiinaya anigoo ah yuusuf bakat dhegeystayaashana qeybaha dambe ayaan fursad u siin doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal haiga fogaanin haiga dheeraanin markaasi wax ka faham waxyaalo fara badan ayaa markaasi aan ku hayaa laga yaaba adiga inaadsan ogeyn oo sidoo kale laga yaaba inaa xaqiiqda dhabta inaysan kaa dhaadhacsaneen laakiin saaka ayaa markaasi anigana ku dareensiin doonaa kadib markaan aragnay caruur aad u tiro badan dhibaato badan haysato dhanka maskaxda mooraalka ama niyadda markaasi aan ka wanaagsaneyn niyajab xooganna markaasi haysato taasaan ugu qasabtay anagana inaan markaasi wax aan ka soo saarno sidoo kalena aan ku ogaano dhibaatada caruurta halkay kaga imaanayso laakiin adiga aabbaha hooyada ama sidoo kale ehelka qaraabada waxyaalahaad ku keenaysa caruurtaasi aadsan ogeyn sidoo kalena kaa dhaadhacsaneen maanta ayaan wax badan ku haya anigana aan kaa dhaadhicin doonaa sidoo kale dhegeysal adigana aad dareemi doontaa in xaqiiqdaasi ay jirta inaysan jirin hadday jirto waa inoo sheegaysaa haddaysan jirinna waa inoo sheegaysaa hadday ku yartayna bulshada waa inoo sheegaysaa iyo weliba habka markaasi looga gudbi karo looga bixi karo sidoo kalena looga yarayn karo in dhibaatada carruurta soo gaarto dhibaatada moraalka ilmaha ku imaanayo ama niyajabka dhegaystayaal ilmuhu waa hadiyad qaali ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu markaasi bini aadamka uu siiyo uuna bixiyo dhegaystayaal waxaana u baahan in markaasi la ilaaliyo moraalkooda iyo weliba dareenka maskaxdiisa ilmaha yaryar ama ilmaha da-da ah dadka iyo weliba bay-adda markaasi ku hareersan ilmaha ayaa u adeeg ama u geystaan ama u geysan karaan in niijab ama moraalkiisa daran markaasi ay ku dhaawac ay kasoo gaarsiiyaan dhibaato xooganna ay kasoo gaari karto haddii hadallo qaar markaasi lagu dhaho xasuusta iyo weliba maskaxda kuhaynta ilmuhu waa mid markaasi in badan ka badan mid aan markaasi dadka waaweyn xitaa waxyaala yaryar haddii aad maanta ku dhahdo waxaa laga yaabaa ubadkaasi ama caruurtaasi in weligood maskaxda aysan ka bixin oo sidoo kale ku weynaan karo dhaawacna markaasi maskaxda ay ka soo gaari karto dhaawaca soo gaara maskaxdiisa ayaa saameyn ballaaran ku yeeshata ama ku yeelana ama ku yeelan karaya kormadiisa ama sidoo kale waa dabcan kormi waa kormadiisa iyo weliba la dhaqanka bulshada oo aad markaasi laciif u noqon karaysa ilaalinta maskaxda ilmaha yar ayaa ah mid markaasi cajiib ah waajibna ku ah maadaama ay saameyntu ay aad u daran tahay in aad markaas adiga kaalin aad ka qaadato sidii ubadkaada aad niyada ugu dhisi laheyd sidoo kalena mooraalka iyo weliba dareenka maskaxdiisa aad ku kobcin laheyd dhegeystayaal dhaawaca ayaa noqdaa ama ayaa noqon karaa mid markaasi sababeyn dadyow kala duwan kuwaas oo saameyn ku leh dabcan la dhaqanka iyo weliba korimada ilmaha waxaa ka mid ah dadka dhaawaca markaas u geysan kara maskaxda iyo weliba moraalka ilmaha waalidiinta macalimiinta caruurta kale burcadda sida xun caruurta markaas oan oga markaas oga ganacsato iyo sidoo kale waxyaaba deegaanka ee ku xiriirsan sida isticmaalka daroogada haddii halkaas ay ka jirto daroogada isticmaalkeeda waxaa laga yaabaa in saameyn xoogan ay ku yeelan karto ama tuuladaasi ama qaryadaasi in caruurta uu la qabsan karo sidoo kalena hadhowsan aad kari karin maskaxdana sidoo kale ay nooc kale ay ka noqon karto ama laga bedeli karo si fudud canaanta joogtada ay weliba hoos udhigidsa ama liiditaanta ama caruurta aadka loo liidayo ayaa ka mid a dhibaatada ugu weyn awoodda ilmuhu waxay ku keentaa dareen ka xambaarsan shalayto iyo weliba noocyo kala duwan mid aan lahayn kalsooni ku filan cunugaasi ama ilmahaasi ama gabadhaba lana lool cabsi joogto ah in qofkaas uu mar weliba ku noolaado ileen waxuu ogyahay in qof weliba markuu hadlo ama waxyaala qaar uu soo bandhigo in loo dabcan markaas qalbiga laga dilayo sidoo kalena awooddiisii waxaalii kartida uu lahaa uusan soo saarin karin niyo jab xooganna ay soo saari karto taasi ku keeni karto in cabsi joogto ah mar weliba uu joogtayo qalbigiisna sidoo kale ay ku ballaarato waxaana markii dambe ka lumaysa kalsoonida ilmaha yar ilmaha la nool waalid waa dabcan waalid aan markaasi dabeecad kulul ama waa dabcan ilmaha la nool waalidka dabeecadda kulul ama ka barta macalin aaminsan dilka iyo weliba canaanta ilmaha in waxuu ku baran karo ayaa taasi la ogaaday inay tahay mid been abuur ah oo sidoo kalena caruurta ay ku nool yihiin qalbigooda in markaasi lagu jilcin karo arrin markaasina steexe ah oo u baahan yihiin in aad maskaxdooda lagu waanin karo sidoo kalena markaad nasteexada aad ku ballaarayso ku weynaysana wuxuu noqonayaa ilmo daacad ah ilmo naxariis badan ilmo markaasi danqasho leh oo markaas dhibaato ahsan u geysan karin waalidkiisa iyo sidoo kale dadka dhammaan bulshada muslimiinta ama qof weliba ah bini aadam ah wuxuu noqon karaa mid aysan maskaxdiisa oo markaas dabcan ku qanacsaneyn sida caruurta kale la ficilka wuxuu markaas isku qaataa inuu aad oga liito caruurta kale habka loo dhaawaco moraalka ilmaha ayaa waxaa ka mid ah cayda ayaa ka mid ah ama ilmaha markaasi la caynayo canaanta dilka ugu yarida magacyada naanaysta xun markhaati dabcan waxyaalaha markaas aadka ugu liidi karo qofka uusan adkeysan karin sida markaas ciqaabta dilka ama dagaalada markaas qof ama aad ka qeyb gelinayso waalidiin qaar waxaa jiraan markay qoys kale ay isqabtaan ama markay isqabtaan deris kale waxay markaas hooyada iyo aabbaha waxaa laga yaabaa inay carruurta u dhiibaan dhammaan olal iyo garuumo iyo waxyaala aan loo joogin markaas reerka kale duulaan lagu qaado ilmihii waxay markaas noqonaya ilmo dagaal badan ilmo qajac badan ilmo qac iyo quc kaysooyaan mar weliba markii dambena waalidka ka shalaanayo leeyihiin maxay tahay ilmahan waan ku rafaaday ilmihii baan kari la'ayahay sidan baa dhacay ilaan marka hore ilmihii ayadaa markaasi ama aabihii ama hooyadii ayaan asteexan wanaagsan siinin oo sidoo kale wadada saxda ah ku hogaaminin taasi ayaa keenaysaa in ilmihii ay xumaadaan sidoo kalena ay bartaan daroogooyin dagaal iyo weliba dhibaato kale inay geysan karaan ilmaha ayaa kala tegeen ama ilmaha markaas ay kala tegeen ama hooyooyinka dabcan waa labada qof oo kala tegeen ama isfureen ayaa sidoo kale dhibaato ay kasoo gaartay caruurta waalidka ayaa laga yaabaa in ay moraalkaasi wax weyn markaas ay kasoo gaaraan caruurta maadaama uusan haysanin naxariistii labadiisii waalid oo soo wada jirtay oo sidoo kale uu ku soo barbaaray taasi laga yaaba in mugdi kale uu cunuga ama gabadha ay gasho waxaana markaasi noqonaysaa in caruurtaasi ama cunugaasi ama ilmahaasi ay noqonayaan kuwa markaasi gooni socod ah ilaan waxay waayeen daryeel hooyo daryeel aabbo waxaana ay noqonayaan kuwa markaasi gooni goosad ah oo geeni iskaga socdo oo go-aanadooda sidoo kale iska gaaraya wixii xun wixii samaan ah aansan markaasi u kala socnayn ilaan waxay waayeen ciddii markaas u kala sharaxi lahayd inay waxaan xun tahay inay waxaan fiican tahay waxaana noqonaysaa in markaasu noqdo qof aan faraxsanayn qof indhaha mar waliba taagayo qof murugo ka muuqato waxaana taasi keenayaan labada qof oo kala tegeen oo sidoo kale xumeeyeen caruurtooda jareel xumo owgeedna ay sidoo kale ku sameeyeen caruurtaasi niyadana ka jabtay ilaa markii dambe xitaa uu ku dhawaaqi waayo in uu ku sigto magaca aabihiis xitaa insan loogu yeerin oo magaciisa keli uu ku taagnaado sida tusaale oo kale ibraahim axmed haddii la dhaho magaca marka wuxuu dhahayaa ibraahim ayaa layidhahaa maxaa loogu daraa isla markiiba uu isbedelayaa ilaa wuxuu ogyahay magacii aabiis inuu sidoo kale uusan soo korinin sidoo kalena daryeel fiican uusan ka helin sidoo kale uusan wanaag iyo naxariis kalgacal iyo gacaltooyo uu ka helin aabihiis iyo waxa uu arkayaa ilmihii kale waxa loo sameynayay asagana san loo samaynin taas ayaa keenaysa dhibaatada iyo weliba caruurta dhibaatada imikan ku keeni karta badinkooda markaad fidhiso waxaad ka ogaan kartaa caruurtaada adigoo guriga uu kuu joogo marka hore ka fiir indhaha iyo weliba sida uu u dhaqmayo cunugaada haddii uu yahay cunug markaasi farxaan ah oo markaasi nashaad ah waxaad ka dareemi kartaa inuu haysto hooyada oo markaasi mar waliba la ciyaarto ama aabaho mar waliba la ciyaaro laakiin haddii aragto cunugaadu gooni u fadhiyo inkastoo caruurta aysan iskuma id ahayn wuqaxaa jiraan iska aamusan oo iska afgaaban laakiin haddaa aragto cunug iska aamusan indhaha biskaa fiirinayo wax walba qos la sheegay uusan qoslaynin wax kaftana la sheegay uusan qoslaynin haddii xitaa waxa qaar markaas loo sameey uusan dan uu iskaga dhigaynin waxaa haboon markaas inaad dib ugu laabato cunugaada oo aad markaas si gooni ah ula tacaasho oo aad u daryeesho ilaa markii dambe waddada saxda uu soo galo haddaba fiiri maanta cunugaada haddii iskuulka uu ka soo laabto maantaba tijaabi oo indhaha ku hay ilaa markaasi wax badan aad ka baran karto kana ogaan karto sidoo kale gabadha sidoo kale waad ka fiirin kartaa ileen waxaad ka ogaan kartaa cunuga waxay kuleeyihin kuwa qaar ah waalidiin qaar waxay kuleeyihiin wuu iska af ibraahim wuu iska afgaaban yahay maba hadlaba ninkaas soo meesha iskaga fariisto dabcan gabalka ugu dhici sariirtiisu iska gala iska seexana salaadin iskuul buu iska aadaa xitaa kuma weydiiya qurac xataa wax qurac ma la kari xitaa kumanaya walaalay wiilkan inaad dhahdo kaal qurac ma xitaa ma qurcanaya wiilkaasi wax baa ka qaldan gabadhaasina haddee saa tahay wax baa ka qaldan ee la soco haddii aad dhibaato ku hayso adaa ku haysa haddii aaba uu ku hayra adaa ku haysa haddii adiga ku hayina waxaa ku haya macalimiinta iskuulka ama macalimiinta dugsiyada ogow oo wax badan ka ogow caruurtaada oo keliya birtaas karaayadaha kor fadhinin oo oo caruurtaada keliya ha noqon adigana mid yacni leeyahay caruurtii baan u shaqi tegaya caruurtii baan ma aha waxaasoo dhan waxaa lagaa doonaya inaad ka ogaato caruurtaada oo sidoo kale si dhowna oo la socoto ilaa maskaxdooda ay ka noqoto maskax ballaaran ay ka yeeshaan maskax shaab ay ka yeeshaan maskax markaasi cunuga markaad fiiriso wuu fikirayaa wuxuuna ka fikiraya mustaqbilkiisa aayihiisa noloshiisa iyo reerkiisa iyo gurigiisa dabcan waxyaalahaasi qof ka fikirayo ayaa markii dambe soo saaraysaa oo wax markaas adiga kaa bedelaya dhegeystayaal arrintaasi insaanka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa iyo dhibaatada caqabadaha markaasi ka taagan dhegeystayaal cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan ilaa iyo waa dabcan sagaashan milyan oo caruur ah oo loo geysto dhaawacyo moraalka ama niyajabka markaasi sanad weliba meelo kala duwan ee ka mid ah dunida caruurta ku nool wadamada fakriga ah ama markaasi la nool waalidiinta hooseeyo dhaqaalahooda soo gala iyo warbixintan markaasi baaritaanka sheegtay in uu moraalku dabcan uu hooseeyo aysan markaasi ka fikirin sida ciyaalka kale iyaga lab ficilka ah ay sare markaasi ugu qaadi lahayeen waxaana hoos u dhacdaa ama hoosba dhac weyn ku imaataa qalbiyada niyajabka iyo weliba saameynta xoogan ay kaga imaan karta caruurta dhanka qoysaska dhanka waalidiinta iyo sidoo kale dhanka ilmaha kale la ficilka ah ee markaas laga yaaba inay barwaaqe ay ku jiraan laga yaaba haddana isku dugsiga ama sidoo kale iskuullada inay haddana hal fasal ay ku wada jiraan laakiin asaga uu kaga liito sababta la xiriirto dhanka qoyskiisa oo laga yaaba waalidkaasi in daryeel fiican uu cunugaasi ama ubadkaasi u siinayo astaamaha ay dareemaan caruurta loo geysto dhaawaca moraalka ah ayaa waxaa ka mid ah inay noqdaan kuwa cabsada sheegidda oo ay markaasi waxyaalaha ay u baahan yihiin ay aad markaas uga baqaan oo ma soo bandhigaan oo ay ka gaabiyaan iyo weliba inay markaasi nicib yihiin magacada qaar oo markaasi lagu yeero iyo isla hadal joogto ah qofka cunuga waxaa laga yaabaa in hadal joogto mar waliba uu ka hadlo maskaxdu ka hadlaya kuwo qaar waxaa arkaysaa inuu meel cunug yar oo arkaysaa meel fog ka fikirayo indhahu taagaya wuu tagaya cunugii waxaa markii laga yaabaa markaas inuu maskaxda wax ay ka soo gaarto cunugaas waxaa sidoo kale arkaysa fakar uu fikirayaa oo joogto ayadana cuqdad iyo weliba dabeecad xumo ula soo baxaya ilmaha cuqdada ayaa ku beerimaysaa oo xitaa cuqdada markaa aad ka reebi karto waxaa laga yaabaa ilmaha yar fiiri hadda marka aad aad ku soo hadal qaado cunuga waxaa kusoo hadal qaadi kartaa macalimiinta mise waxaad kusoo hadal qaadi kartaa waxyaala qaar haddii cuqad uu ku beero isla markii wejiga uu kudado mise uu boodo cunuga ama fadhiga uu ka kaco waxaad ogaataa in meel waxay ka qaldan yihiin sidoo kale ogow dabeecadda xumida hadduu cunuga hadduu qaylinayo iskuul markuu ka imaado buuqayo iscuncunayo madaxa xanuunayo cunuga qaylinayo buuqayo oynayo waxaad ogaataa in markaasi dabeecad xumo uu soo wado oo sidoo kalena aad ka ogaataa halka ay arrintan ka imaatay sidoo kale in dhibaato ay ku hayaan caruurta asaga la dhasheen ama ilmaha kale guriga la joogaan mise kuwa deriska mise iskuulka mise adiga reerkiina dhexdiina bal ka dhex fiiri halkay dhibaatada ka taagantay ilaa marka dambe aad ka ogaataa xaaladiisa sida rasmiga caadi ay kaga soo noqota cunugaasi moraalka oo la dhaawaco ayaa markaas ugu dabcan waxyaalihii ugu dambeeyey dhibaatada ilmaha lagu ogaado ay saameynta ku xoogan ku yeelan karto sidii xitaa warbixinta iminkan ay nii sheegay siddeetan milyan ama sagaashan milyan oo carruur ayaa la sheegay in dhaawaco kala duwan ay soo gaaraan niyajab xooganna ay ka mid tahay waa ilmaha dhibaatada kala kala duwan oo loo geysanayo laakiin waxaa markaas warbixinta haddana ay sheegaysaa in dadka waalidiinta ama caruurta qaar ay waalidiinta dabcan ay ogeen caruurta waxaa soo gaarayo beri ay ka yihiin laakiin waxay u muuqataa sidii caruurta keliya ay ku korin lahaayeen caruur waa la korin karaa sida wanaagsan baa loo korin karaa wax walbaa loogu korin karaa cunaa siin kartaa dhar baa siin kartaa laakiin waxyaalaha waxaa laga doonaya halkaa ka korin lahayd cunugaada marka hore waa inay noqotaa maskaxda waa inay noqotaa qalbiga markaas inaad u wanaajiso waa inaad sidoo kale kobcisaa maskaxdiisa markaad maskaxda ka ballaariso ka dhisto ayuu wax waliba markaas noqonaya cunugaas oo ku dhisi kartaa laakiin marka hore ilmaha ka dhis maskaxda iyo weliba caqliga inaad ka dhisto iyo weliba inuu cunugaas noqdo ilmo karti leh oo awood leh dhegeystayaal waxaana sidoo kale markaan sheegayna muraalka oo dabeecadaha dabcan oo aadka loo dhaawacaya carruurta ayaa markaas ugu dambeyn ugu dambeyn keenaya inuu ilmuhu noqdo mid aysan u hogaansanayn waxbarashadiisa mid la nool welwel lagana yaabo inuu markaas nafsadiisa halis geliso sida in xitaa laga yaabo cunugaasi in dhibaato isoo gaarsiiyo ama in waxaas isoo gaarsiiyo inuu noqdo mid gala dembiye isaga ka falcelinayo sida inuu markaas ula dhaqmo waalidka ama dadka noloshiisa ku taxalluqo iyo weliba maskaxdiisa ay mar weliba ku soo noqnoqdaan oraahyadii ama waxaalihii erayadii dhaawaca u geystay taasoo uga markaas uga darayso xaaladiisa caafimaad ee maskaxda marka waa inaad ka ilaalisaa wax dhibaato sumcadiisa ka bedelayso u keeni kartona dhaawac xooganna kasoo gaarsiin karto dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka uqaybiraya dhegeysanaysaan gorra warkii sagaalka subaxnimo iyo ogolaada mid ka mid ay adeega qeybta barnaamijka ahina niin soo qabta dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay macaamiisheeda u keentay arrimo markaas ay ku farxaan arrin markaas in badan ay ku taamayeen arrin in markaasi ay ciil u qabeen oo sidoo kale sidii ay ku heli lahaayeen oona sidoo kale ku daawan lahayn youtubada markaasi telefoonada ay wataan smartphoneka shirkadda safaricom waxay ku leedahay aniga markaasi kuu fududanay shirkadda kuu keenay oo waxaan kuleenahay waxyaala qaar free aan ku keenay iyo sidoo kale arrimo markaasi dhaata yar oo aad lacaga yar kaaga bixi karto aad ku iibsan karto qaybta youtube-ka dhegeystayaal oo labaatan shilin soddon shilin laga yaaba qaar inaad ku heli karto laakiin shirkadda safaricom waxay ku leedahay haddii aad u baahan tahay in aad aad heli karto oo sidoo kale u baahan tahay dacwooyin waa dabcan muxaadarooyin ducooyin qur-aan wax weliba adiga noloshaada raalli ay ka tahay isqurxinta dumarka cilaansaarka harqaanka waxaasoo aad ka baran karto youtube-ka ayaa iminkan kuuso heshay oona ku fudayso waxaa keliya qaraacaysa star five of hash kadibna lambarka kuwaad ku sulifo waxaa arkaysaa farin degdega islamarkii halkaas ayaad wax waliba kaga daalacan kartaa kagala socon kartaa warbixinadii u dambeeyey dunida iyo sidoo kale habka adiga wax aad uga baran karto waalidiinta duqeyda ayaa sidoo kale meesha ka marneen in ay waa dabcan gabayada geeraarada iyo weliba geeli dhaankii waxyaalihaasoo dhan ayaa youtube-ka iminkan laga helaya wax aan youtube-ka laga heli karin maba jiraba maantaba duqeyda waa inaa sidoo kale halkaasi laga jaahil bixiyaa dhegeystayaal haddii sidoo kale qadka dabcan culeysyo fara badan uu ku haystay iminkan youtube-ka waad wax badan ayuu kaaga saacidi karaa wax badan oo aad kaga baran kartaa cashirada iskuulka sidoo kale uu ku fududayn karaa waxaasoo dhanna waxaa markaas inii sahashay shirkadda isgaarsiinta safaricom oona ku fududaysay waxaana keliya ku leedaha qaraac star five of hash kadibna lambarka kuwaad ku sii dhufo oo sidoo kale waxaa heli karta waxyaala kala duwan ee safaricom ee kugu talagashay oo aad ku maareen karto noloshaada ha isciilin dabcan murug iyo nolol kale ha isgelinin ilaa markaas shirkadda ay kuu sahashay inaad ku maarayso wax waliba nafsadaada ay raalli kaga tahay ayna jeceshahay oo keli ah inay tahayna ogow dhegeysa mintuulo ilaa iyo qaryo ilaa iyo magaalo waxaasoo dhanna waxaa kuu sahashay shirkadda safaricom qeybta youtube-ka dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka arrimaha qoyska ayaan saaka dirada ku saarayna arrimaha dhanka caruurta dhibaatada iyo marxaladaha kala duwan ee markaas ay la kulmaan iyo welwelka dhibaatada ee soomaalidiinta qaar aysan ka warqabin Ah, sidee loo yareyn karaa ama loo joojin karaa dhibaatooyinka ama dhaawacyada markaasi moraalka ilmaha ku keeni kara ama niyijabka jawaabta su-aalahaasi ah, jawaabta su-aashan ayaa markaasi ah mid markaasi faa'iido ah oo aada u ballaaran maadaama ay hal meel ku soo ururiyaan qofofka ama laga dabcan arrimaha lagama maarmaanka ah u u baahan in markaasi la joogtayo ilaalinta daryeelka iyo sidoo kale kobcinta maskaxda caruurta si markaasi dhibaatada moraalka loogu caruurta dhibaato loogu keeni moraalkana looga jibinin ilmaha waxaan shaki ka jirin ama ku jirinba in aan waalidku markaasi ugu fiicnayn ama marmar ga- canaanta ama dhaawici karaa moraalka ilmuhu waxaa markaasi laga marmaa in mar weliba sababihii ilmuhu ay noqdaan qodobka ugu dambeeya ee lagu saxdo qaladka loo geysto ilmaha ama looga ilaaliyo waxyaabaha balwadda ah ee u leeyahay aabbuhu sida gaarka qaadka ama jaadka wax loo yaqaano waa mid markaasi kor u qaadi karto ah, fakarkiisa ah in fahamkiisa nololeed ee markaasi ay mar weliba u muuqato sidoo kalena indhihiis ay qaban karayaan waxyaalaha markaasi aabbaha uu ka dhaqmayay ama caruurta hortooda uu kula dhaqma karo waalidiinta ama dhexdooda caruurta waxaa markaasi lagama maarmaan ah in ilmaha laga yareeyo canaanta cayda magacyada xunxun ilmaha oo markaasi laga farxiyo lana siiyo wax uusan filanaynin waqti uusan filinay waqti uusan filanaynina uu filanaynina markaasi la siiyo oo sidoo kalena kalsoonida iyo weliba jaceylka caruurta loo qabo ah, inaad markaasi waalidiinta ay sii ballaarin karaan sidii ay subcadda wanaagsan oga lahaadaan caruurtooda sidoo kalena qalbiyada wanaagsan ay uga dhisaan caruurtooda taasi ayaa keenaysa in aan saaka ee diradda ku saarno dhibaatada marxaladaha kala duwan ee caruurta ay la kulmaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal ha iga fogaan ha iga dheeraan aan kuu soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda safaricom ee qaybta markaasi telefoonada union rey ee mar waliba meel walba aad ka heli karto dhegeystayaasha safaricom waxay markaasi ku keentay fursad ee ugu wanaagsaneed ee aad ku iibsan karto telefoon casri waana maalmo aad markaasi gacantaada aad ku dhigi karto telefoon casri ah aad ku hamin jirtay ama aad ku taami jirtay maanta safaricom ayaa kuu keentay waxaana kugu keentay ood ka heli kartaa shabakada masaco com qaybta markaasi online-ka ah dukaanka shirkada safaricom iyo sidoo kale dhammaan dukaamada lagu iibay telefoonada waana fursadii abid ugu wanaagsaneed ee safaricom macmiisheed ay ku siinayso teleefoonadan casriga ee aadsan ku dhaafin ay ku dhaafin fursadan telefoonkan casriga waxba badan ayuu markaasi kaa caawin kara oo faa'iido ah tusaale dhegeysta markaad hayso telefoon casri oo aad internet ood isticmaali karto ayaad waxaa kaga faa'iideysan karta waxba aad u tiro badan inaad ka barato xirfadaha cusub google-ka ayaa sidoo kale wax kaga baaran karta waxaa aad sidoo kale aa, aad aa, u adeegsan karta inaad sidoo kale kaga soo shaqeyso gurigaaga adigoo markaas san u baahnayn computer iyo laptop oo telefoonkaada markaasi aad adeegsan karto aad u isticmaali karto tilmaamaha qaranada google-ka sawirada quruxda badan aad ku qaadan karto waxaa la midka waxaa dhegeysa la arkaysaa dad markaasi aad uga faa'iideystay sidoo kalena ka qayb qaatay intii markaasi ay socotay dhegeystayaal fursadaha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom oo markaasi een, ay keenaysa dhegeystayaal waxaa markaasi aad dhegeysta isticmaali kartaa qaranada oo aad ku aad- aad ku tegi karta habka ah, uu markaasi ah, xalka uu yahay eh, shaqadiisina ay sidaasi ay u- aad ku nooreyn karto oo markaasi aad wax badan kaga faa'iideysan karta dhegeystayaal shirkadda safaricom waxaa markaasi kaga faa'iideysan kartaa habkii oo adiga markaasi wax aad doonayso inaad uga faa'iideyso sidoo kalena uu- aad ku fududaysan karto waana qaabka saxda ah ay markaasi shirkadda iminka inay ku leedahay anagaa ku keena telefoon casri ah oo markaasi wax waliba aad ka- oga maarmi karto haddii aad dhihi jirtay walaalay telefoonkaada maad isiisid sawiraan kusoo qaadanaya wiil baan shalay isbaranay gabdha qaar waxay ku leeyihiin intay ka soo kacaan tusaalaan usoo qaadanaya gabdhaha dhanka masalaane waxay ka soo kacaysaa bula een, waxaa laga- aandhaha waxay ka soo qaadata balaboora ka soo kacaysaa gabadha waxay u imanaysaa gabar joogta bula sacuudi waxay leedahay saaxiibay wiil baan shalay isbaranayo waxaan isku baranay isbitaalka shalay isku baranay haye telefoonka sii saaxiibay maanta rabaa sabro inaan iskaga soo qaado sidoo kale aan whatsappka u isticmaalo in- inaan asaga kadib u diraan rabaa ha wiilka ma reer bura Tab- Ta- tabalabora miya ha ayadan intee joogtaa bula sacuudi okay gabar kale markaas u imaanaysa telefoonka ka qaadanaysa oo waxay doonaysa markaas bere inaad ka qaadato ilaan telefoon ma wadato waxay wadataa tooshla niicile ah oo markaas ay qarqarinayso oo ma rabto xitaa codkii way ka xirtay inuu soo dhawaaqa dhicitaankiisa xitaa ma rabto waxaasoo dhan maxaa isku kurbanaysa gabadhay maxaa dhib isku gelinaysaa sawirro qurux badan haddaa rabto anigaa telefoon ku haya waana telefoonka ah new neo ray bro telefoon qiimo badan telefoon casri ah telefoon markaasi noloshaada aad ku kabi karto telefoon xitaa marka wiil lambar aad ka qaadanayso oo indhahaad aad ugu dhufan karto aad dhihi karto wala telefoonka iga qabsa ka qora lambarkaad waad ii wareerisee yacni xitaa adiga faajo faajo u leedahay iga qabo telefoonka saaxiib ku qora lambarkaada tobanka lambar kasii soco kadibna telefoonka dhegta sii saara maxaaba kaa gale telefoon qurux baad wadan baa wataa safarka baad kasoo qaatay isagana ma ogi in maalin weliba waa suux allah markuu waaga uu kuu beriyo in labaatan shin aad iska bixinayso safarcom deenteeda laakiin waxaan ku leeyahay saaxiib ii xaragow intaad aad iga korboon lahayd oo qoraxda iyo siigada aad isku dili lahayd ii xaragow ad iga xaragootaa ii roon oo aad telefoonka quruxda badan maanta soo qaato waana telefoon meel walba aad ka heli karto waana new ray safaricom shan boqol marka hore iska hormari maalin welibana labaatan shin iska bixi si marka hosho kugu fudaato maalinta waad iska bixin kartaa bisha sidoo kale waad iska bixin kartaa isbuuci sidoo kale waad iska bixin kartaa laakiin waxa aanay farxad ii ah sidoo kale inaad telefoonkaas soo qaadato dhegeysan maantaba soo qabso telefoonkaasi oo markaasi la jahanqaad dunidan casriyooday dhegeyso wax waliba waa kaga baran kartaa qeybaha kala duwan youtube-ka qeybaha markaas isqurxinta ilansaarka cunada noocyada kala duwan sida loo kariyo waxaasoo dhan waxaa markaasi kaa hagaya kaana saxaya telefoonkaasi soo qabso oo qeybta markaas youtube-kana markaasi kuu sahlaysa haddaba maanta teg dukaanka kugu dhow ee safarcom si aad u hesho telefoonka casriga ee kugu haboon dhegeysan dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka intaasna kaftan ay iga ahayd reer masalaani yaa si dhaba lii qaadan kaftan oo keliya iga tahay waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa tahay dhegeystayaasha qaadka telefoonada u siinaya eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa dhanka wicitaanada dhegeystayaasha laakiin marka hore bal aan dhegeystayaasha aan u jecliy oo qodobka markaasi diiradda saaka aan ku saareen waalidiinta ayaa noqdaan ama ayaa noqon karaan qodobka koowaad ee kor markaasi ugu qaadi karaan moraalka ilmaha waana waxaa ka mid ah in mararka qaarkood ay u sheegaan wax qoyska dantiisa ah si ay markaasi ra'yigiisa markaasi uga dhegeystaan sidoo kalena ay xogta markaasi u dhuuxaan xitaa haddii aysan xitaa cunugu hadli karin xitaa waa inaad markaasi ka qayb geliso oo aad wax waliba u sheegto sidoo kalena aad farxadiisa mar waliba la socoto cunugaada waa inaad ka warqabtaa daqiiqad weliba saacad weliba maalin weliba cunugaada yuu waaga ugu baryin adigoo xaaladiisa markaasi ogin sidoo kalena aasan la kabtamin waa inaad markaasi buuqi qaylida dhibaatada markaasi maskaxda kasoo gaari karta cunuga intuu yar yahay inaad ka ilaaliso haa canaan marmar qaar waa loo ogol yahay oo laakiin inaad markaas cunuga waxaa ku edbin karto waa la ogolyahay xitaa diintu way sheegaysaa laakiin ma aha mid markaasi joogto ah mid markaasi dhaawac ka keeni karto ma aha caruurta sidoo kale ha ku hordinin hooyadooda waxay markaasi aad u necib yihin haddaad ogeen haddaad ogeen haddaan kuu sheegaya aabbo haddaad dhegeysanayso caruurta waxay necib yihiin aabba hooyadiisa dilayo dabcan hooyada ma rabo in laga dilo oo wuxuu necebaya mar walba uu neceb yahay in marka aad caruurta ay joogaan ay uu ku qaylina sidan baa tahay arajaa tahay areebaa tahay noocan baa tahay waxaan baa tahay sidan baa tahay uu cunigan meeshu fadhiya jirka uskashana wuu dhibsanaya wuxuu leeyahay aabba qayli badanaa maxay qaylidan maamadana way dhibsanaysaa cuniga intuu aagaasi uu jooga ama caruurta ay joogaan hooyada dhibaato ha gaarsiinin ha la hadlin oo faraha ka qaad intii caruurtaada ay joogaan ilaa maa waxaa laga yaaba caruurtaas in maskaxda dhibaato ay kasoo gaarto udhow ciddan wayba qayli badanta cidan way dhibaato badanta waa inaan iskaga baxa laga yaaba cunigii inuu sidaah oo maskaxdiisa ay ku doorsanto ama ay ku bedelmato uuna dhibaato fara badan uu qaado asagoo markaasi laga yaaba sidoo kale caruurta waxaa laga gartaa indhaha haddii aad aragto ilmaha indhaha inay aad u gudutaan ama indhaha gudud uu ka bixilayahay waxaa cunigaas haysaa daryeel dhanka maskaxda inuu u baahan yahay oo kalkoolis iyo naxariis inuu markaas kaaga baahan yahay caruurtaasi haddaad ogeen ilmaha marka hore ka fiiri caruurta maskaxda ka fiiri inaad maskaxdiisa qofka aad ilmahaas yar aad la wareegi karto haddii aad aan la wareegi karin hooyada u sheeg inay la wareegi karto haddii hooyada la wareegi karin aabbaha isku day in la wareegi karo labadiina gacantiida yuusan ka bixin cunugaasi ilaa markaasi moraalka niyada caruurta ay dhammaan ay usoo wada noqoto ama caruurta cunugaasi u noqdo cunug markaasi maskaxda ka dhisan qalbiga ka dhisan niyadana ka dhisan oo markaasi wax nashaad ah mar waliba nashaad helayo oo markaasi firfircooni weyn xoogan dareemayo sidoo kale cunugaada isku day inaad ka bogsiiso dhibaatooyin markaas hadday soo gaareen oo asaga markaas aadma adiga aabbahaan aad ka soo gaartay ama ay kaa soo gaartay waa inaad isku daydaa inaad xaliso oo sidoo kale aad dhibaato mar kale aasan soo gaarsiinay dhegeystayaal wax waliba horaana soo sheegnay dhegeystayaal sidee markaasi loo yareyn karaa ama loo xakameyn karaa dhibaatada caruurta markaasi waalidiin qaar macalimiin qaar iyo dadka ehlada qaar ay markaasi kula kacayaan sidii markaasi looga kaftoomo sidoo kalena cuniga uu u noqdo ilmo markaasi moraalka ah haddaba way jiraan dhibaato fara badan sida markaasi xog markaasi lasoo saaray laguna sheegay ilaa iyo sagaashan inta u dhexeysa sagaashan iyo siddeetan milyan oo caruur ah ayaa markaasi loo geystaa dhaabaco kala duwan dhanka moraalka sanad weliba meelo kala duwan ayaa ka mid ah markaasi dunida caruurta ku nool wadamada fakhriga ah ayaa sidoo kale ka mid ah astaamaha markaasi caruurta ay dareemaan la joogteeyo oo dhaawaca moraalka markaasi ka mid ah oo sudhac weyn ku keeni karo iyo weliba inay noqdaan kuwa markaasi ka cabsada sheegidda arrin markaasi muhiim u ahayd asaga laakiin wuxuu markaasi noqonaya cunug mar weliba fikiraya inuu mar weliba indhaha isku hayo cunug markaasi aan farxad dareemaynin oo markuu guriga imaado meel buu iska fadhiisanaya haddii wax la siiyo uu cunaya wixii kale xitaa ma dalbanayo cunugaas waxaa ku furan xitaa ma dareemayo qofka markuu welwelka dhibaato fara badan u hayo ma dareemaya gaajo iyo cunno waxaa ma dareemaya cunuga keliya arkaysaa ee ku leeda cunug waxba iga macan cuntuxumi baa iga haysaa wiilkii gabadha cuntuxumaa iga haysaa dabcan cunuga cuntuxumi ma haysee welwel fikir ayaa dilaya cunuga ogow ma iskuulkii baa dhibaato ka haysataa ma adigaa dhibaato ku haya ma aabii baa dhibaato ku haya ma macalinkii dugsiga dhibaato ku haya ma iskuulkii baa dhibaato ku haysaa ma ilmihii dariska dhibaato ku hayaan see markaas cunuga uu dareemaya ma ogaataa xaaladiisa ma la fadhiisataa hooyo see tahay kaale ibraahim hooyo kaale caasho kaale maxaa dhacay see tahay hooyo maxaad dareemaysaa kaale hooyo macaan waan ku jecelahay sidan baa tahay wiilkee baa tahay gabadhay baa tahay noocan baa tahay hooyo waa sidaas wax waliba cunuga ilaa markii dambe aad ka kaynsan karto heer wax waliba aad ugu sheegan karto dhegaystayaal maantaba cunugaada fiiri wax waliba ka ogow waan kuu sheegay waxyaala fara badan carruurta ee reeban baa jira habka loo dhaawaco moraalka ilmaha laga dilo way badan yihiin waxaa ka mid ah cayda canaanta dilka ugu yarada magacyada xun iyo weliba sidoo kale ilmaha inaa liido ayaa ka mid ah waalidiinta qaarna qaarkood ma fahamsano dhibaatada ay gaarsiinayaan laakiin waxay u muuqataa keliya inay canaananayaan sidoo kalena maskaxdiisa ay ku dhisayaan laakiin maskaxda ma dhisay side dhibaato ayaa markaasi u horseedaysaa oo dhibaato ayaa markaasi gaarsiinaysaa ilmaha la soco waxaa ka mid ah dhegaystaal astaamaha lagu garto ayaa ka mid a cunuga markuu imaado guriga indhuhu taagaya dabcan inuu ku fiiranaya laakiin meel kaleu fiiranaya waxaa markaas laga yaabaa in ay dhibaato ay ka haysato maskaxda cunuga ama fikir fara badan ay ka haysato caloosha uu ka horayo waxaa laga yaabaa inuu haysan daryeel fiican wuxuu arkayaa laga yaabaa caruur kale in waxyaala qaar uu ka soo arkay ama waxyaala fara uu ka arkay asaga uusan haysanin laakiin taasi laga yaabaa inay murugo dhib kale ay ku keento haddii aragto ilmaha indhaha inay gudutaan guduudkana indhaha aysan ka bixinin mar walba laga indhaha uu milmilanayo ama indhaha laga hayo cunuga aad arkayso waxaa laga yaabaa in markaasi waxyaala qaar ay maskaxdiisa inay ka tambadisay ilaa markii dambe indhaha ay usoo dhaadhaceen taasoo keentay inay xanuun i keentay ilmaha waana midda dhibaatada ay ku keeni karta carruurta haddii aragto cunugoo markaasi socod jireeyo oo markaasi socodkiisa aan caadi markaad socoto socodka uu dhibcan lugtu gadaal u dhigaya socod fara badan ma rabo aad wuxuu jecel yahay inuu asaga khiyaartiisa ama sida asaga uu doono inuu u socdo si taxadar leh uu iskaga soconaya hoosna u fiirinaya xitaa waxaa laga yaabaa baabuurta qaar inuusan iska fiirinin wuu iska soconaya oo keliya waa socodka yar oo gaaban iyo sidoo kale in markaasi canaan iyo buuq iyo dagaal haddii aad ku aragto iyo cuqdad cuqdad haddaad ku aragto cunuga cuqdadiisa say ku garan kartaa adiga waalidka maanta waxaa laga yaabaa saddex caruur shan cunug toddoba cunug inaad dhashay laakiin wallaahi waxaa laga yaabaa been ma ahana inaad garanaynin cunuga cuqdada uu qabo inaad sidoo kale garan karin dabeecadda xumida uu halku ka keenay ma garan karti waxaa leedahay dabeecadda ma arkaysa he wuxuu ka keenay duqa awowgay ahaa xaaji ibraahim xaaji ibraahim buu dabeecadda ka keenay markii lala hada duqa awowga sidan buu isku cuncuni jiray oo duqa awowga waxaa ka ogtahay in kalkuulis la-aan ay soo haysay waxaa ka ogtahay in daryeel xumo ay haysay waa adiga leedo duqa awowgay buu raacee duqa muu raacin adiga dhibaato u keenaya ilmehe waa inaad markaas ilmaha aad dhistaa oo markaasi ficilka xun oo markaasi aad ka ilaalisaa laga yaabaa ficil xun in xitaa uu ku dhaqaaqi karo wiilkaasi ama gabadhaasi waa inaad markaasi aad ilaaliso weliba khaasatan gabdhaha waa inaad ka ilaalisaa weliba qaar ayaa u daran weliba way kala yihiin haddii aad kala tegteen hooyada gabadhaasi hooyada u dhaaf gabadheeda ha qaadato ilan gabarh kale ilan dumar kale isma keenan karaan gabadha adigaa dhashay waxaa laga yaabaa inay dhibsato inay dhibaato u geysato oo adiga markaas laga yaaba inaad dareemi weyso way kala fiican yihiin dumarka qaar qaaraa laga yaaba inay naxariistaan qaaraa laga yaaba inay u naxariisan waayaan laakiin adiga ma ogaan kartid mana jaaj garayn kartid mise mana xukmin kartid laga yaabaa shaqada inaad salaada u kalaahday gabadhii dhibaato inay soo gaartay in kale warar kama haysid inay saaka qurcatay inay qurcanin laakiin waxaa laga yaabaa duurka inay qado cunto intaas waxaa laga yaabaa inay cunada markaas ayada ay rabin oo waxay diid laga yaabaa haddii jikada ay tegto canaan laga yaabaa ma qurxad aad aan kari miyar tahay inaad ku qurcato laga yaabaa waa maamadii ugo eedadii laga yaabaa inay saa ku dhahdo gabadhi qurxad aanay aan kariyey miyaa rabta inaa cunto gabadhi dabcan waxaa laga yaaba subaxi dambe inay cuni weyso quracdaas ay dhahdo eedda saas ay dhihi igadaa markay jikada ka baxdan tegaya gabadhii waa isxumaynaysaa waxay noqonaysaa markay guriga ka soo baxayso inay geesaa iska fiiriso eedda guriga ilmi yara u yaraysaa aw eeddo guriga ku jirtaa eedo jikada ku jirtaa waxaa markaasi keenaysaa in cabsi durbada ee gashay gabadhaasi bal ka waran haye waa loo yaree gabadhii waxaa leeyahay fartuun isla- isla markii way soo boodaysaa dhaganuglaaka ma aha ilan caruurta way kala yihiin ani caruurta dabcan maanta miinihii kala sharaxaya inkastoo caruur mhm, aan dhalin laakiin wixii jira saxda inii sheegayaa oo wax badan oo aan ka ogahay wax badan oo aan akhrisay wax badan oo igaga baxay habka ugu wanaagsan caruurta loo korin karo dabcan qaar ka mid ah way ka qaldan yihiin oo ma fahansano badinkooda iminkan ayaa lagaga fadhiya inaad caruurtaada fahanto habka markaad ugu yarayso cunuga durbo hadduu soo boodo ha u malaynin inuu dhaganugul yahay ha u malaynin inuu dhaganugul yahay laga yaabaa hooyada inay markaasi aad u kulushahay aabbaha markaasi uu is- mid iska aad iskaga ku- qabow iskaga yahay oo qayli lahayn buuq lahayn ilmaha aa qaraacaynin ule na ilmaha qaylida ka daa na ilmaha waa ku buuqaysaa ka daa bal ilmaha aayarka u yeer ilmaha ka nixinin ilmaha ka sidan dheh ilmaha sidan dheh maxaa waa hooyaa tahay ilmaha ma u naxariisatid iyo waxaa laga yaabaa aabbaha markuu ilmaha qaraaca ka- ka daa meel xun ha ku dhufanay cunuga uu yaryahay ka dhaaf waxba gacanta iskama celin karee waa u naxaysaa dabcan waa la kala yahay labadaasi nooc ayaa loo kala baxaa haddaba iskuma keeni karno adigaa lagaa rabaa inaad isku keento marka dhibaatada inay jirto iyo inay jirin waana mid markaasi ah, dabcan daha inaad ka rogto adiga markaasi lagaaga baahan yahay haddii aad caruur dhashay iyo haddii aad dhalinba dabcan weliba dadka asxaabta caruurta dhaleen ayaa fahmi karaan dhibaatada iyo marxaladaha kala duwan ee caruurta ay dareemayaan haddii ilaa caruurta ka soo bilowtay shan iyo toban sane waxa ka hooseeyo ma loo baahno inaad markaasi dhibaato niyajab qalbi xumo iyo dhaawac aad markaasi soo gaarsiiso caruurtaasi fakerka dhibaa fakerka faraha badanna inaad markaasi ka ilaaliso ayaa ku aad markaasi ku furan dhegeystayaal ilmaha markaasi ay kala tegeen ama isfureen labadiisii waalid ayaa markaasi laga yaabaa in sidoo kale moraalkiisa ama niy- ama niyajibkiisa ay wax iska bedelaan maadaama uusan haysanin naxariis labadiisa waalid oo wadajir ah oo markaasi uu kusoo barbaaray agtoodana uu kusoo koray laakiin dunida markaasi kala geysay oo calafkii baa kala geeyey laakiin taasi waxaa haddana usi dheer waalidiintaasi inay iska kala hayaamaan gabadhi laga yaabaa in nin kale iska guursatay nin kale in gabarh kale iska guursaday laakiin aysan ka warhayin bal cunugii ama ubadkii ay dhaleen halkuu ku dambeeyey halkee haystaa halkee xaaladiisa ay tahay ma dhib qabaa ma xu- ma dhibcan waxbarasho muu haystaa ciqa- see wax uu yahay noloshiisa waxaa markaasi laga yaabaa in ay iminkan adaga caroosh ah ay ku hurayso laakiin caloosha kuma horeysee wax marka mar hore laga laga rabay inaad soo qabato ayaa iminka laga yaabaa inaad ka fikirayso oo caruurta dhibaato ayaa markaasi in badan soo gaartaa oo dhibaato ayaa loo geystaa laakiin waalidiinta ma dareemaan laakiin waalidiinta ma ogaadaan waxaa kale ay ogaadaan markuu ubadkaasi u weynaado hadhow hadhow ayaa leedahay ubadkii caasi buu noqday ubadkii wuu xumaaday ubadkii sidan bay iga noqdeen ubadkii sidan bay dareemeen ubadkii sidan bay noqdeen maya Mm-mm. ubadka waxaa marka hore loo baahnaa in markaasi kalgool inkastoo qaar ay jiraan iyadoo la kolkoolinaya haddana ay dhibaato kale keenayaan laakiin labada dhinac waa habboon tahay in markaasi laisla fiiriyo laisla jahan qaado oo caruurta markaasi lagu koriyo habkii ugu wanaagsanaa oo markaasi isla joogto ah oo waalidiinta ka- kaalin weyn iyo garab weyn ay ka qaataan waalidiinta dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba caruurta ha ku ciyaarin qaar ayaa markaasi caruur la-aan ah waalid dabcan doonaya mar keliya inay waalid noqdaan doonayaan mar inay dhahaan hooyo iyo aabo dad baa markaas labaatan sana labaatan soddon sana is ag joogaan oo haddana ubad aad ka helhaynin laakiin ubadka ilaahay subxaanahu watacaala caruurtuu ku siiyey ha ku kufrin oo markaasi waa inaad si wanaagsan oo la dhaqantaa caruurtaasi si naxariis lena aad u korisaa oo sida diinta xitaa iyo weliba sunnada rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyhi uu kugu sheegayo inaad caruur- caruurta u korin karto dhegeystayaal haddaba dhegeyste sidee markaasi dhibaatada saameynta culeysyada kala duwan loogu yarayn karaa ama loo joojin karaa dhaawacyada kala duwan ee niyajabka ilmaha markaasi loo keenayo iyo habka u wanaagsan loola dhaqmi karo qadadka telefoonada iyo dhegeystayaasha dhegeystaha hore qadka ku jira barnaamijka inoo daahfurayo walaal soo dhowow qadkayu darbo ka baxay mar kale soo beegsaan leeyahay inkastoo uu ku raagay laakiin dhegeystayaasha aad bay u tiro badan yihiin qof waliba wuxuu doonaya barnaamijka inuu ka qayb qaato iyadoo markaasi saakana diiradda ku saaran arrimaha qoyska iyo dhanka markaasi caruurta iyo dhaawaca iyo saameynta markaasi loo geysto iyo sida markaasi loogu xakameyn karo laguna yareyn karo dhaawacyada moraalka ama niyada markaasi looga dilayo caruurta qadka telefoonkaad ku jirta waan ku salaamaya subax wanaagsan wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal ka qayb qaada barnaamijka
Sidee fiican hadda waa islaanayso cismaan haye
aad baan u fiicannahay waa idin maqlaya carruurta maanta qasaalaysaan aada iyo aad
horta carruurta waa sax oo naxariis bay rabaan badan mhm
laakiin dee laiskamana sii daayo oo haddaad tiraa waxaad rabtaan sameeye mhm khalaaqdaa ka dhumayso aada iyo aad
si mutawasit oo dhexdhexaad baa lagu wadaa aada iyo aad
hadda weliba hadda weli zamanka hadda la marayo aha
haddaadu tirahda abu iyo isku faasixaawrada barwaaqada iyo kuwa duurka taagan bay iska raacayaan inaad canaasay inaa uguyso marmada halka iskuulka iyo dugsiga aadayaan adin tira ha raacina eben markay gurigimaa u nasteexaysay tira abu saas maahan waxaa hunkahara wanaagan yaa loo baahan yahay aada iyo aad sax
akhlaaq fiican iyo tarbiya fiican lagu tarbiyeeyo diinta la baro iskuulka aada ama qur-aanka aada salaada weyseysasaasi imaada qur-aanka akriyo laakiin haddaad tirahda waxaas hataan sameeya mhm
de waxay noqonayaan wax akhlaaqda islaamka xataa waa ka baxayaan gacanta ka baxayaan waad ogtahay oo markii iskuulka macalinka ilmaha eh, dugsiga buu u garaacaya qur-aanka mhm waa inay cashirka xifdiyaan sooma aada iyo aad haddaan la garaacina cabsina cashir ma xifdinayaan mhm iskuulku waa sidoo kale cashir ma xifdinayaan mhm guriga laftiisa haddayna kaa baqin mhm salaadii ma tukanayaan qur-aanka Mhm.
ma akrinayaan mhm laakiin taas ma aha naxariis darre ma keenaysa mhm haddaan aragta ciidan lafos kamid maana canuga qalbi aniga iyo aaba waa loo naseexeeyaayo addiinu naseexa mhm aaba saas maahan diinta baro hadhow khayrkaaga ay kaa ficnaani yaa la yidhahdaa mhm
si waxaa lagu wadaa dhexdhexaad ah mhm nasiibdiisa akhlaaqda ka dhumaysa inaad digsho ood canaarta lama rabo oo markay guriga soo galaanba ay kaa naxaan lama rabo mhm
marka dee ilmuhu naxariis badanna way rabaan oo nabiga alayhi salaam wakii lahaa ummadayda kalena ninkaan sakirada unaxariisan dad qof weyna karaamay mhm
marka waxa weeye ilmuhu si dhexdhexaad baa lagu wadaa inaad faraha ka qaadaan lama rabo haddaad faraha ka qaado akhlaaqdooda dhumayso waxay iska raacayaan kuwa ciyaara suuqa mhm cashirka ma aadayaan iskuulka ay ugoynayaan dugsiga ay ugoynayaan ha lagaa boqo mhm si naxariisteena ku wad mhm
waayo canug intuu yarya haddaadan uusan kaa cabsanin oo dugsi iskuul midna ma aadayo mhm
naxariis iyo tarabiya fiican iyo akhlaaq fiican iyo cunto fiican iyo qabays iyo sh- iyo bahaaradana waa la baraa mhm
marka ilmaha sidaas ha lagu wado si Aad- qurux badan ha loogu naxariisto waana mahadsantihi aad baad umahadsantay cusmaan dhegeystahaasi dhanka ifo iga soo wacay aad buu u mahadsan yahay waan uga mahad celinaya sida qurux badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay laakiin dhegeystayaasha kale ayagana fikirkooda iyo aragtidooda ayagana bal aan fiirinaya bal sidii bal arrintan ula muuqato iyo waxa oga baxay iyo sida markaasi fikirkooda saliimka ah ay uga dhiiban karaan arrintan dhegeystayaal saxaabadii star f m ayaa weli dhegeysanaysaan iyo weli barnaamijka hoggaanka xaaladda dhegeystayaal ee qoyska khamiis weliba aan fikirka aragtiyaasha dhegeystayaasha aan isla wadaagno walaal magacaaga fadlan qofka markuu isoo wacayo iska gaabi raadiyaha si aan isku maqalno aan isku dhegeysanno oo dhegeystaha kalena wax uu kaaga faa'iido laakiin haddii raadiyaha uu kugu dheeryahay isu maqli karno walaal soo dhowo magacaaga
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد يا حسوسي
waa maro oo joogta magaalada wajeer مروة هي
horta ilmaha kuwa oo stresska waxa la jiray ilmaha waxa waaye waalidka oo iskala tagi اها
waalid iskala tagina maxaaye waxa waxaa loo geynaa ilmaha eedo هي
ninka meel kale isgurisana eedaa loo geyna alaf eedada maamulka hoose ma ogtahay haweenka le ma ogtaa maamulka hoose ay kule gacanta ugu jiraay ma ogtahay هي
alaf eedadan baa loo geey aabbaha warka mahay aabbaha u jaara laakiin eedada ayaa ku ciyaari ilmaha هي
eedo fiican waa jiraan eedooyin eedooyin waa kala yihiin
هذا ايديدا هذا لكن ايديدا كما هالله ما وقتها dhaawaca dhaawaca dhaawaca laakiin hadda carruurta loo geysanaya sidee loo yareyn karaa loo joojin karaa mooraalkana loogu dhisi karaa
waxaa la jooji karaa bas aabaha ilmaha kawar qabo mhm
oo la socda xaaladooda dhib ma laha markaas waa la jooji karaa
waa tahay marwe aad baad umahadsan tahay marwe dhankaas wajeer iga soo wacday way ku mahadsan tahay dhegeyste haddaba dhegeyste qodobka dooda sidee loo yarayn karaa loona joojin karaa dhibaatooyinka dhaawacyada kala duwan ee moraalka ama niyadjabka caruurta markaasi ka soo gaaraya qoysaska kala duwan qadka telefoonka dhegeystaha walaal soo dhowow
mm midabkii oo dhadhaab kusoo hadlay m m
oo dhadhaab kusoo hadlay m m haye
nin horta tarbiyada bay fiican tahay aada iyo aada ilmaha in la tarbiyeeyo aad iyo aad
midda labaad waalidka la- aabbaha iyo hooyadaba mid inay ka ahaanaan baa u fiican ilmaha mhm
marmar waxaa dhacdaa bilcaantaas inay kula qabsanayso marka cunuga tarbiyanayso maxaa ugu qaylin maxaa saa u yeelisay dhahayaan aada iyo aad
markaas ani waxay ila tahay markay labada waalid ee ilmahooda usoo jeestaan tarbiyadooda inay tarbiyadooda hagaagi karto mhm
haddana laisma dila adduunka maanta lama dilo ilmaha mhm
marka laba badanta waxaa la yeelaa qadaa laga rata masaxashada laga rata cunuga lagu xiraa mhm markaad punishment siinayso haye
haddii kale wax baa loo sheega carruurta intaad usheegto kale u sheeg
Mhm.
mar kastana waxaa lo- waxaa lagu cabsiyaa haddaa ciyaarto sidii aan ku heli jiray gurigan baan kuu xiray qalalaaan baan ku dhigay cashalaaan baan ku dhigay bis asaa cabsoonaya waxaas oo dhan ka cabsoonaya
haye
marka tarbiyada labada waalid markay diyaar u yihiin ilmaha tarbiyayaan way ilmaha way tarbiyaysmayaan aada iyo aad
mar ay waxaa dhacdaa maamooyinka ka harabaadayaan u qayn cunuga rahmadaa ka jebinina oo bay ku dhahaan asagoo dembi galay sax
waad maasan doraa qiraraan ku rijinaya aada waad aqsan tahay m m dhegeystahaas inaga soo wacay dhankaasi dhadhaa bixigaha kale qadka telefoonka asagii fikirkiisa iyo aragtidiisa ku aadan barnaamijka saaka dhanka carruurta aan uga hadlayna dhegeystayaal haddii aan nooga baratay dhanka jaceylka iyo weliba waalidiinta ah, waa dabcan eh, labada qof oo kala tegey iyo labada qof oo isku imaaday laakiin maanta diradda waxaan ku saaraynaa caruurta iyo weliba saameynta ay ku yeelan karaan waalidiinta iyo sidoo kale sida loo yareyn karo dabcan dhibaatooyinka marxaladaha ka- kala duwan ee dhaawacyada soo gaaro moraalka dhanka maskaxda qadka telefoonka dhegeystayaal soo dhow walaal
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام من مثلك وجهك مصطفى وجير هيه
الحمد لله وان جعنا سوري ولا
واحد كذا ولا لا ها
الماء تربية وعد بنك اها
هذا وانا شيء مهم اها
waxaan ugu darnaa ilmaha akhlaaqdooda hadlay horta labada waalid markay mar kasta isgafsan yihiin اها
ayagan maray maskaxdooda degi mana اها
marka ilmaha horta ugu horreyn waa in oo diinta horta lagu barbaariyo diinta bartaan اها waa in salaada la baro اها
waa in wanaagsan la baro اها
waa in la baro wixii ilmihi ay la socon karaan oo ilmaha iskorisiinta ilmaha sixir u socda inaad ka ilaaliso اها
ood ka waaniso اها
midda kale sacaadda waxaa la yidhi ilma ficil la bari sacaad lama barin baa la yidhi المفعل لفر ها sacaad lama barin هي
marka ficil waxaa waaye wixii xunaa ilmaha la tuusay cunugga jecel iyo dil iyo waxaad ku daba socdaan iyo markaad cidda ka baxa dil iyo sheeko saas oo kale waay صح
sacaadna waxaa la yidhahaa wixii in ilmaha loo sheego qaraabadooda in lala socodsiiyo eedada اها abtiga wixii walaalka u dhali Sax.
saas oo kale lala socodsiiyo way ilmaha way fahmayn ادياد ادياد oo hadhow marka oo ilmaha qaraabada lala socodsiiyo اها maskaxda maskaxdooda way degi اها oo hadhow marka cunuga hadduu arko cunuga waa qaraabaysanaya ادياد
marka ilmaha ilmaha wanaagsan inay la socdaan horta waa in lagu barbaariyo ilmaha wanaagsan oo ama xagga diinta iyo xagga uh, akhriska ugu horeeya u wanaagsan inay iska daydaan اها
ayaa horta aad in loogu dadaalo fiican صح
marka ilmahana in oo canaanta iyo gaylada iyo dilka iyo waxaasna in laga yaray
ادياد maxaa yeele waxay soo kordhaameen haddaad bisho meligu maskaxda ka halaabay mulka اها
inaad waaniso wax la socodsiiso u miyiriso markaan siduu wax baranayo as aabba tiran soo dhaweyso hooyada saas oo kale labada labada waalidna ay ismaqlaayeen ismaqlaayeen aad bay isu maqlaayeen اها
labada haddaa isu maqlaan ilmaha ma hagaagayn اها
ilmahana hooyada in hoobyoobba laskaga furana waa dhibkoo la kujira ayadan ادياد ادياد تاس aan la furin aada loogu dadaal aada loo loo dulqaato dulqaadka la badiyo rag iyo wiix bilcaanba اها aada dulqaadka loo badiyo اها
marka wax sanaalaha lana xiriiriya marka waana ku salaamaya sidaasaan صاحب ilmaha saasaan intaasaan kula dardaarmay اد ما صنت مصطفى
Aye.
shukran mustafa dhanka wajeer naga soo wacay wuu mahadsan yahay Ah, fikirkiiska saliimka quruxda badan oo sida oo uga dhiibtay arrintaasi ku saabsan barnaamijka walaal soo dhowo magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sacdi miya waa sacdiin xamiid
sacdi haye
waaligu waa baryahanay sacdiyo soo dhowo walaale
maasha allah If- waxka if- ifa mise xagareere
dhan xabareeran jooga Ah, haye waa tahay meesha lagu ogaay waayo haye xagareera halka xagareera dhammaan dhegeystayaal shaqaaliga meel walbay joogaan wada salaamaya aad iyo aad Eh, iyo adigaba Mhm, shukran iyo idaacadda dhegeysanaysa kulli Mhm, beriyaasha Eh, runtii haddaan qodobkooda u gabagalo waxaan dhihi lahay ilmaha horta in la tarabiyeeyo way fiican tahay laakiin tarabiyadu way kala tahay aha, nimaygii haddaa ku qaylisid ee maanta dhan ilaa u haysatid ee maxaa la way kaa caraaday kaa Aha.
baqaayaan aha marka ilmaha waxayna ku qaataan ee wax ku maqlaan hadalka macnaha fiican hataa labada waalid waxaa laga yaaba marka aan isla marmaan dagaalayaan ee ilmuhu inay dhageystaan ama agtaagan lama rabo aha ilmaha agtooda hadda way kugu afbaranaan ilmihiisa amaha waxa ay samaysan bay haddana samaynayan mhm
waa marka ilmaha hadal fiican in lagu dhaho oo degan oo maxaa la dhaha ama hooyo ama aaba kaalaba cun karta oo si fiican waxaa ugu sheegtid mhm laakiin haddaa ku qaylisid ama uluqaadato ficilkan hadal xun aa ku dhahay ilmuhu sii caraan sooma mhm mar walbana xumaana bay ku haystaan waalid xun tahay mhm isku ahaadaba qofka farsada qofka waaligeeda mhm
marka waxaan leeyahay ilmaha maxaa la dhahaa markii wax loo sheegaayo ama wax mhm la iska dhaafo dhahay tartiiba loogu sheegay si degan mhm
marka walaalqaani barqa wanaagsan aad baad mahadsan tahay wacan gabadhaasi dhanka xeryaha qaxootiga dhedhaa dabcan ee dhedhaab ee xeerdheere naga soo wacday waxaan uga mahad celinayaa fikirkeeda saliimka sida ugu dhibato walaal magacaaga soo dhawow
iyo sabakada waan ku salaam xabsoo dalbeyn soomaaliteed xabsoy soo dhawow
waan dhawaa yuusuf warka candeyla caruur sooca tarbiya waa hooyada aabii salaada iska baxaya maqrabku imaada wa- mhm
waa ina caruurtiisa la sheekaystaa oo ka warqaba xaaladooda haye qaylada qaylada badan iyo ina caruurta ka dhacsanayo waalidiinta ugu daasalaamada aad baad mahadsan tahay gabadhaasi xabso etoobiya dhankeeda naga soo wacday dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhawow ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal codkaada u hooseeya waan kaaga gudbayaa soo dhowo walaal suuxa Waalaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu يوسف وانكو سلام هلو تنعرف ايه hilow tanaarifa hilow aadan miya اه ولا hilow aadan oo haye
ولا دبك waxaa keenaya horta carruurta inta badan oo keena qaylin fara badan waa sawir haye
waana aragnay carruur fara badan oo gabadha soo hoos fiirinaya ku hadlayinba haye alle alle hilow geeli bala jirtaa miyaa geeli
ha allahu akbar haye
marka waxaan idhi carruurta in loo naseexay oo kalgacal loo muujiyo aad wanaagsan aan idhi walaal aad iyo aad
aad aan kuu salaamaya aad ba aad ba masan nirig baa halka ka qaylinaysaa waryaa nirigta geela ku duuriya aad baad umaadsan tahay soo soo dhow walaal soo wanaagsan halo star f m wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Ma- ayaanay soo dhowow
waan dhawaa walaasay waan dhawahay waad mahadsantahay shukran haddii aan u gudi karo Aha,
tarbiyadda ciyaalka soo maaha aad iyo aad
marka tarbiyadda ciyaalka waxaa waaya wixii ilmaha le waa waalid aha
cunugaana itaa wuxuu guriga kala taga ayuu meel kastaba oo oo meel kastoo la tagaya haye
marka haddii barbaarinta ilmaha markaa yar yihiin haddii laga saxo aha ilmaha horta siday ku a- ku ku halaabaan way adag tahay sax
marka waxaa waaya ilmihii barbaarinta markaa yaraayaan ilmihii haddee shaqaalaa lagu soo barbaariyay shaqaalama waxay ku hagaajinayn mise waxay ka halaysaa waxbay hallayni
wax bay halayna moogi waxba kuma hagaajinayso waayo ada marka shaqadaada waxaa waaye waa inaad maaragtay ilmahaaga marka ay yar yihiin tarbiyada muslimka iyo maaragtay iyo waxbarashadooda iyo akhlaaqdooda inaad marka yar yihiin aad ka hagaajiso helo aan ku maqlaya ayaanay haye
marka haddii uu ilmihii marka ay hoos foundationka hadday kasoo hagaagaan horta hore kama halaabayan intay ku halaabaan way adag tahay markii foundationka laga soo dhiso ahaa haddii laga fadhiiso ilmaha hore way ka hagaagayeen sax laakiin adiga waalidka hadad marka horeba akhlaaq hadaad lahayn ilmaha maxay akhlaaq soo qaadanayaan aha adiga waalidka waxaa lagaa rabaa marka hore adiga waalidka inaad akhlaaq as lahaato akhlaaqda diintaada iyo akhlaaqdaada kale inaad lahaato haddiid adiga akhlaaqad as leedahay ciyaalkaada akhlaaqdaada ayay raacay yacni tusaale u noqo carruurtaada haa sax marka haddaad adiga akhlaaqdaas lahayn marka ilmahaadina sidaasay banaanka uqasheen Een, ayaanay ayaanay haddi adi carruur baa leedahay ka baran bal carruurtii haddii aabbaha uu sigaar ku hor cabaayo arrimo qaldan uu ku sameynayo hooyada uu ku qaylinayo uu dilayo maxay dareemayaan ilmaha way xumaanayaan way xumaanayaan sayday u xumaanayaan aaba aabihina cadow ayay ku noqonayaan sax
marka sambire adiga waali adiga hooyada ayaa laga rabaa ilmaha waali aabihii iyo maaragtay ilmaha dhexdooda inaad sambire aad ku jirto ood kala hagto oo maaragtay xumaanta aabaha uu qabay inaad maaragtay ilmaha aad tusina lagaaga baahan yahay mhm
waayo adigan haddii marka haddii dhinac baad wala hadlaysaan wala hadal laakiin mana fiicno ilmaha aabbaha iyo ilmihiiyo meesha joogo hortooda inaad ku hadasho ama aabbaha aad ku qayliso ama ilmihii aad ku qayliso iyadana midaas hayta waa mamnuucoo ma fiicno aada iyo aad marka waxaa la rabaa sendiri aabbaha iyo ilmaha inaad istusin hadduu aabihii uu xun yahay inaad istusin oo ilmaha sendiri baad adiga gacanta aad ku haysid Mhm.
hadduu xumaan ma u jeedaan inaad xun yahayna inaad adi ilmaha la fariisatid aad sida ay jirto aad wax ugu sheegto ood u- ood muujinin inuu aabahood aad xun yahay Mhm.
ood aabahood aad maaragta waxa jira aad ahayn Mhm.
laakiin haddii ani maanta aan dhaha aabihi wuu xun yahay waaye sidan waaye inta waaye aabihii xumaanta ku baxay aabana looma aqoonsanayo haddii maanta meeshaan ay tahay adoo asaga maanta wax doonta yacni maanta aad ku hadla ama wax aad fiican hata hadduu ilmaha maanta dawsha uma uma qaadanayaan oo ma rumaysanayaan Mhm.
marka waxaan leeyahay waalidiinta ilmuhu waxa hadlaya waa waalid ilaahay baa wax hanuuniyo ilmaha waana shaydaan lagu xariiro waana naxariisu ilaahay na siiyey marka semberi inaad ilmaha aad la dagaalanto ood cidda kala dagaalanto akhlaaqdana kala dagaalanto way fiican tahay ilmaha haddii meel aadaan akhlaaqda cidda kala tageen ay meel kasta ku aadayin bulshadana lama qabsani karaan lama qabsanayaan bulshada Mhm.
waqti oo marka waxaa jirtaa yuusufow oo maaragtay stage ay gaaraanaa jirtaa stagegaas ay gaaraan adiga waalid ay hadalka ma aqbalayaan Mhm.
waxay hadalkood aqbalayeen iskuriska banaanka u taagan ayay maskaxda siinayaan Mhm.
aabbahan asaga waxaa lagama maarmaan eh wiilka horta hadduu soo weynaada Mhm.
aabbaha ka cabsanaa mawii hooyo kama cabsanayo Mhm.
marka aabbahan asagan standby inuu u ahaado ilmaha oo markii stagegaas ay soo gaaraan ilmaha uu ka qabto maamada uu ka qabto Mhm.
oo asagana uu maaragtay jidka uu mariyo ilmaha laakiin hadduu aabihii cidda ilmaha uga dhexbaxay hooyadii ayaga iskaga dhexbaxeen hooyo wax bay celcelin kartaa laakiin ilmihii markay soo weynaadaan ma celcelini karto صح marka aabihii waxaa la rabaa inuu maaragtay reerka ka dhex bixin oo maaragtay ilmaha isha uu ku haayo ma aha inay shaqo laskiiga taga ilmaha inuu isha ka haayo waa mustaqbalkooda ilmaha inuu isha ka haayo oo maaragtay ilmahana meel xun aan lagu fiirsanin midaasaan maaragta aan waalidkan aan kala dardaarmaya walaalkeen shukran shukran shukran aad baad umaqsantahay aad baad umaqsantahay gabadhaas ayaa mareykaani sida quruxda badan fikirka tusaalooyinka quruxda badan ay soo qaadatay ee dhegeystayaasha sidoo kale kugu borinayso waalidiinta aad baan uga mahad celinaynaa anagana dhammaantood aan soo qabto dhegeystayaal mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ha dhegeystayaal haddii aad markaasi aad tuulo aad joogto mise magaalo aad joogto waxaa iminkan la mid tahay ee faadumada iminkan warka ku arin doonto haddii aad magaalada ama miyiga geele iminkan aad la joogto sidaad dhegeystihii hilow aadan oo ku sugnaa dhankaasi ee tanaarifa geeliisu ayuu la joogaa annagana hilow waxaan ku leeyahay telefoonkaad iminkan smart iminkan smartphone-ka aad wadato mise telefoonka gacanta saa loogu salaaxay aa wadato waxaa adeegsan kartaa qaybta youtube-ka oo waxaan ku leenahay isticmaala youtube-ka adigoo ka daawan karto wax weliba aad jeceshahay wax weliba nafsadaada ee raalli ka tahay hadday tahay xadiid hadday tahay muxaadaro hadday tahay qur-aan hadday tahay wax inaad ka barato oo ziyaado ah halkaas aad kaga baran kartaa iyo weliba sidii xitaa geela loo dhaami sida dabcan geela xitaa loo waraabiyo waxyaalaha loo qaado halkaas ayay markaasi kugu xusan tahay ama ka- qaybtaas aad ka heli- ka heli kartaa qaybta youtube-ka waxaana garaacaysa star five four four hash waad iibsan kartaa wax labaatan shilin soddon shilin aad ku iibsan kartaa youtube-kaada oo lacag yar ama sidoo kale mid free aad heli kartaa oo aad ku maareyn karto noloshaada waqti weliba kurbo cillo aadsan dareemaynin maxaa sugaysaa maanta kaga faa'iidayso qaybta youtube-ka oo shirkadda safaricom ee adiga kuu fududaysa dhegaystayaal waana telefoon keliya kugu xiran tahay wax weliba aad ka baran kartaa wax weliba kala socon kartaa xitaa sidoo kale haddii aad aqaano cunno karista shirkadda way kuu fududaysay kuu saadashay waxay ku leedahay anigaa markaasi kuu haynaa qaab wanaagsan wax aad ku baran karto waxaa laga yaabaa gabar ka imaatay tuulo ama meel fog iska baratay inuu yacni wax- cunto yacni si loo karin xitaa laga yaaba inay aqaaninba ama loo karin jiray laga soo gursado halkaasi magaalo la keeno waxaa haddana laga yaabaa inay ku adkaato laakiin aniga xan baan siinaya sir baan siinaya sintaas ee- sirtaasi oo ah in telefoonka marka hore ay soo qabsato kadibna qaybta youtube-ka aad waa mid free ah adigoo markaasi ka baran karto sida wax loo kariyo sida bariiska qaabka loo shiilo sida basasha loo shiilo barbaroonida kabsar caleenka waxyaalahaasoo dhan waxaa shir- waxaa markaasi kaa saacidaysaa kuna fududaynaysa shirkadda safaricom oona ku leedahay anagaa kuu faa'iideynay oo wax waliba waxaad arkaysaa adigoo markaasi ninkaada cunno macaan u karin karto ka daaya raggan aad ku disheen biris digirtan oo ay ka soo baxeen calool weyn iyo lugo dhudhuwan waxaana ku leedahay ninka gaas baa hayaa gaaskaay maxay adigaa gaas ku ridee oo qaybta youtube-ka ka barro cunno wanaagsan si loo kariyo iyo cunno qurux badan iyo cunno markaasi ninkaada raal uu kaaga noqon karo waxaasoo dhanna waxaa kuu fududsa kuna saashay safaricom qaybta youtube-ka mid free ah mid sidaa rabto aad ugu baashaali karto mid aad ka maarmi karto qof kale mid qof yacni xitaa adiga telefoonkaada busy mashquul isku noqon kartaan sidoo kale waxaa kuu dheer wakhtigan covid sagaal iyo toban waalidiinta dad qaar waayeelada waxay ka cabsanayaan in dadka meelaha kala duwan ay ka baxayaan ay tegayaan inay dadka ay ku ridaan cudurka covid sagaal iyo toban qaybta youtube qaybta waxaa gelaysaa videoga whatsappka imaha iyo sidoo kale facebooka halkaasi asxaabta ehladii dadka ka salaami kartaa waxaa sidoo kale ka baran kartaa wax weliba adiga aad jeceshahay wax weliba nafsadaada raalli ay ka tahay waxaasoo dhan oo safaricom ayaa kuu fudusay qayb wanaagsan ayaa mar ama doorkaada ka ciyaari kartaa anaga waan kuusoo gudbinay oo um keli ah adigana inaad tixgeliso star five four four hash mixidig shan afar afar afar geys kadibna lambarka koowaad ku siri farin ayaa degdeg kuusoo dhacaysa isla markiiba qaybta youtube-ka ayaa toos u abaaraysa u aadaysa dhegeysan waa hagaa gabagabadii barnaamijkaean soo gaaran idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal aan dib ugu soo laabanna barnaamijka hogaanka intaanaan aan sii gudagelin aan sii gudagelin qodobka dooda shirkadda safaricom ee ku keentay fursaddii ugu wanaagsaneyd eebid aad ku iibsan karto telefoon casriya waana dhegeystayaal fursadihii markaasi dhegeystayaasha dad fara badan macaamiisha ay ku kala boobeen telefoonadii openday loogu magacdaray waana maalmo gacanta markaasi ay ku dhigteen in badan ay ku sameeyeen imikana sidoo kale meesha kama marra waad waad qabsan kartaa sidoo kale waad soo qaadan kartaa adigoo adeegsanaya shabakadda masaco dot com sidoo kale dukaanka safaricom ee shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada waana fursaddii ebed ugu weyneyd safaricom ee macaamiisheeda ay ku siinayso telefoonada casriga haysan ku dhaafin ku seegin dhegeysta telefoonkan casriga waxaa badan oo markaasi kaa caabina kaana saacida tusaale dhegeysta markaad hayso telefoon casri oo aad internetka aad u isticmaali karto ayaad waxaad kaga faaideysan kartaa waxyaaba badan sida in markaas aad ka barato xirfadaha cusub googolka ayaa sidoo kale waxaad kaga baari kartaa oo markaas ka saaji karan kartaa in badan dhibaato kaaga hayso waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa oo jeceshahay telefoonka waxaad u adeegsan kartaa in aad sidoo kale guriga adigoo joogto kaga soo shaqaytegi karto ama kaga soo shaqaysan karayso adigoosan markaasi u baahnayn combyuter iyo sidoo kale laptop sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qaararada google-ka sawirka iyo waxyaalaha markaasi aad laiskugu qurxiyo ayaa markaas u adeegsan kartaa waana telefoontadiisa ay aada u wanaagsan tahay dhegeystayaal dhegeysta shirkadda safaricom waxay kuleedahay maanta babooqo dukaamada kugu dhaway safaricom sidoo kale markaas iska hormaray shan boqol oo lacag ah sidoo kale labaatan shil maalin weliba iska bixi isbuuci sidoo kale iskaga bixin kartaa iyo waxaa iskaga bixin kartaa bishii maantaba telefoonka new ray safaricom kaga faaideyso waxaana mid waana sidoo kale ka mid noqo asxaabta markaas telefoonada ku laafyanayaan ku xarakoonayaan oo ay markaasi qaateen telefoonadaasi waana mid markaasi gabdhaha si ballaaran si weyna markaasi oga baran karaan noocyada kala duwan ee cunnada ilan xaajigaada cunno macaan ayuu kaaga baahan yahay kaa doonaya cilaanka isqurxinta meesha kama marno waxa la midka waxaaba intaasi kuusii dheer inay waqtiyada markaasi iskuullada dugsiyada ay xiran yihiin caruurta qaab online-ka waxaad uga baran karad casharada markaasi laylaga loo soo dhiibay dhegeystayaal maanta waad haysataa fursad mar kale uma baahnid maanta ayaa markaasi laga doonaya asxaab fara badan ayaa isticmaalaysa telefoonkaasi oo meelo fara badan ku kala gaareen ganacsiga uwa sidoo kale kala duwan ku kala sameeya haddaba maanta tag dukaanka kugu dhawey safaricom si aad u hesho telefoon casri ah oo kugu habboon dhegeystayaal shirkadda safaricom ayaa markaasi ka haqabtatay kana saartay baahiyadii kala duwnaa ee dhanka telefoonka aad ka qabtay dhegeystayaal dib ugu soo laabana barnaamijka idaacadda star f codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaan diiradda kusaaka ku saaran barnaamijka kaga hadlaynay dhibaatada markaasi ka taagan sidii markaasi loo yareyn karo loona xalin karo dhibaatooyinka markaasi loo geysto loona joojin karayo dhaawacyada moraalka ama niyada ama niyajabka markaasi ku imaan karo waalidiinta ama ay ku keenaan caruurta moraalka waxyaalaha markaasi dhisi karo looga dhisi karo loogana adkeyn karo ayaan dhegeystayaal isla fiirina dhegeysan waana mawduuca saaka aan isleynahay waxyaala fara badan ay waalidka markaasi kaga saacida dhibaatada caruurta lagu hayo dhaawac ayaa markaasi noqon karaa mid markaasi ay sababaan dadyow kala duwan kuwaasoo saameyn kulug leh ama kulug lahaan karaya in markaasi ay dhibaato ku keenaan la dhaqanka iyo weliba koridda ilmaha dhibaatadooda waxaana mid waxaana markaasi ka mid ah dadka dhaawacyada u geysan kara maskaxda iyo moraalka ama niyajabka markaasi ka dili kara waxaa ka mid ah waalidiinta labada dhinac iyo sidoo kale macalimiinta caruurta kale iyo weliba burcadda sida xun markaasi uga ganacsatay caruurta niyajab xun xoogan ku keeni kara iyo sidoo kale waxyaabaha deegaanka ku xeeran sida markaas isticmaalka daroogooyinka canaanta joogtada iyo weliba hoosudhigada awoodda ilmuhu waxay markaas ku keentaa ama ku keeni kartaa dareen ku xambaarsan shalayto iyo weliba inuu noqdo mid markaasi aan lahayn kalsooni ku filan lana nool cabsi joogto ah ilmaha markaasi la nool waalidiid waalidiin waa waa waalid aad- ayaa markaasi eh, dabeecad kulul ama waxa- waa dabcan wax ka ba- waa maha- meelaha goobaha waxuu ka barto macalin markaasi aaminsan dilka iyo canaanta ilmaha waxa uu noqon karaa ilmaha mid aysan markaasi maskaxdiisa ay aad u fadhin oo si dhibaato markaasi ku keeni kara caruurta in markaasi ay dhibaato ficil xun ay markaasi ku dhaqaaqaan ama ay sameeyaan dhegeystayaal shirkadda ah, dabcan waxaa ku leedahay een, dhegeystayaal eh, mid ka mid adeega qaybta barnaamijka haddaan soo qabto waxaana shirkadda markaasi ku leedahay maanta ka faa'iidayso qeybaha kala duwan shirkadda ay ku keentay waana open aid telefoonka soo qabso maanta ha ku maareen noloshaada sidoo kale ku qanci inaad markaasi aad soo qabsan karto telefoonka ugu qurux badan silafka aad tegi karto meelaha kugu dhow adigoo markaasi adeegsanayo eh, dabcan ma- shabakada masaka com iyo sidoo kale dukaama- dukaamada safaricom ee shirkadda ay leedahay iyo dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada waa ka heli kartaa oo meel waliba iminka telefoonada way yalan waana kuwa qiimo jaban oo aad iskaga bixin karta maalin oo aad iskaga bixin karta isbuuc oo aad iskaga bixin karta bil waqti yar aad markaasi ku qaadan karta dhegeysa telefoonka soo qabsa maanta oo shirkadda markaasi ku maaree waxaana markaasi noqotaa dadka markaasi ugu horreeya telefoonada markaasi ku kala hartimayo soo kala qaadanayo waana telefoon markaasi noloshaada qaab online qaab kale wax waliba aad kaga faa'iidaysan karto wax waliba kuu marin koo horumarin kara noloshaada Ay- hadday tahay youtuberada hadday tahay youtubeka wax ka barato hadday tahay inaad wax carruurtada wax uga barto iyo hadday tahay in adiga markaasi aad culeysadii iyo baahiyadii kala duwanaa aad qabtay iminkan waa uu kaa shaafinaya waana kaa dhamaystiraya dhegeystayaal waxaa laga yaaba marar qaar inaad ah haysato oo aad dhibaato markaasi ka haysto in xaaji xitaa wasapku kaasoo wicin kara tooshan nuucle a wadato adiga markaasi hasdareysinin oo sidoo kale ha iska dhigin qof mar waliba faqri ku jiro faqri haddaa markaasi maskaxdii niyada iska geliso weligaa saasubaad ahaynaysa laakiin haddaa qof qani iska dhigto wix yar oo markaas haysato aad ku faani karto wax ku qabsan karto waxaa markaas noqonaysa qof barwaaqaysan mar waliba maanta oo telefoonka soo qabso telefoonka newray safaricom waana shirkadda safaricom ku saaje kuna fudaysay adigoo markaasi oo si wanaagsan aad uga qayb qaadan karto hadda maanta tag dukaanka kugu dhow ee safaricom si aad u hesho telefoon casri ah oo markaas kugu haboon dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal haddaba waxaa noqon kartaa mid aysan markaasi maskaxdiisa dhibaatadiisa dabcan maskaxda dhibaatada soo gaarsin waalidiin qurux badan waalidiin markaasi carruurtiisa ka warhayo markaasi kaga filcilina wax waliba caruurta markaasi ilaalinayo oo markaasi ka ilaalinaya dhibaato culayso kala duwan soo gaarto dhegeystayaal ubadka waa shay muhiim ah oo markaas ilaahay nagu manaysay carruur waliba ama waalidiin waliba ilaahay siiyey halka qaarna ilaahay markaas uusan siinin moraalka iyo weliba dareenka maskaxda dadka iyo bey-adda markaasi kala duwan ay ku kala nool yihiin carruurta moraalka dhiskooda iyo dareenka ku dhisan dhaawac iyo weliba dhibaatooyinka xasuusta iyo maskaxda ku haynta iyo ilmuhu waxay madka markaasi mid ah ba-an markaasi ku noqon karta ama dhibaato ba- badan markaasi ka badan midda markaas dad- dadka kale dadka ka weyn ay markaasi asaga ay dhibaatadiisa kaga sii sarreyn karaysaa dhaawaca soo gaara maskaxdiisa ayaa saameyn ballaaran ama sidoo kale soo gaari kara labada dhinac gabdhaha iyo wiilasha markii loo fiiriyo saameyn ballaaran ka yeelan kara korrimadiisa iyo sidoo kale dhaqankiisa bulshada ilaalinta maskaxda ilmaha ayaa mid ah waajib ah maadaama ay saameyntu ay aad u daran tahay oo markaasi waalidiinta oo keliya ay ka ilaalin karaan carruurta ka soo gaarta maskaxda waana mid markaasi laga doonayo inay ogaadaan waxyaalaha markaas u keeni karo waxyaalaha uu neceb yahay waxyaalaha uusan jecleen waxyaalaha markaasi dhibaato ku keeni kara iyo waxa aan lagu qasbi karin carruurta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada dhegeystayaasha barqa wanaagsan dhegeysta qadka telefoonka ku jira walaal soo dhow magacaaga Hello, wala- waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waaku salaama mustafa salab mustafe haye
waxaan la dardaarmaa nimanka bilcaanta intii guursadaan ilmaha furan haye
hadda kahor waxaan ku sheekayn jir ilmaha markaan dhehnaa ku sheekaysan jirin mhm
ninka la furi mhm
eedadiisaa loo geey sax
marka eedada waxay talaa ku yihi habeenkii maftireer mhm
habeenkii markii la saacdo waxay leenahay soo jeed mhm
ilaa intuu ka dhaca sodobka mhm oo waxaa la yidhaha sodobka la yidhaha mhm
reer guuradaa yaqaane mhm
markuu dhacay kici baa ilaa caalam kuulisa haye
marka wuu fadhini wuu iska fadhini dadku wuu hurdaa wuu iska fadhini ruux gaajaysan miyaa hurdaahan may
xidigihii sugaa marka xidigaha dhacaan oo leeyahay eeday sodob ciraas ku yaala oo tabaaras iyo waxaas ku yaala
muxuu dhahay eeday eeday wuxuu yidhi tabaaras iyo waxaas ku yaala codkaada gago-aya mustafe maxaa dhahday igu soo celi
wuxuu yidhi sodob ciru ku yaala haye
tabaarisna looxaas ku yaala haye
eeday sodobkii waa dhacay
sax
marka markaasay soo kici ay caan ulis ha
marka hooyinka hadduu joogto Aha,
maqribka imtixaan loo lisay isku fiican lahay mo sax
kii kalena wuxuu yidhi mhm
isagan waa sidaa oo kale maqrib ka jooga eedadiis weli joogaa ha ha
wuxuu yidhi aabbo markaa tegay aha
eedaday waxaa tidhahaa wiil- wiilkan caanaha loo buuxiyay been kula dardaaran haye
marka waa- waa cunugan hooyo lahayn ma gada sax
marka ilmaha hooyo Waya, aan lahayn show- dhibkaasay show- la show- kulmaan show waxay ahayd oo aaba waayo hadal waxtar leh oga teg may ahayd wax haa yani wuxuu- wuxuu yidhi wiilka- waxaan adin waxaan adin waxba kaa dhibayn ha ha wax adiga kaa dhibaynin waxaan adin waxba kaa dhibayn anigana wax itar iye sax oo u sheeg hooyo la- la dardaaran buu yidhi markaa tegay aad iyo aad wa- waxaa tidhaa weelka caanaha loogu shubaha loo buuxiyay Laak- laakiin aabihii markii muu fahmin markuu sa- safarkii kasoo noqon fahme
haa Ah, aad iyo aad marka dhibka dhibkaasay la kulmaan ilmaha marka waxaan leeyahay nimanka gabdhaha ha loo fiirsado haddii la guursadoyaanan aad iyo aad haddii aad murka ilmaha dhibkaasay la kulmaan Ah, markay ugu celitay had u dambaysay aaba ah maxay ahayd wuxuu yidhi waxaan adin waxba kaa dhibayn waxa adi waxba kaa dhibaynin anigana waxtar ii ah anigana waxtar ii eh waxaa tidhaa eedaday markaad ka tegi ku dheh
wiilkan waxaad ku tiri Aha.
waalkaa loo buuxiy caanaha loogu shubaha loo buuxiy
wallahi Ma billahi.
garan.
waa sax
ma garan aad iyo aad musdhafe hadda markii markii eedihiis weli joogo Mhm.
wax walbaa loo diri waraa waxaa soo qabo orod waxaad keen intuu kac ceelkaa biyaha kasoo dag orod dukaankaas waxaa kasoo dag keligin baa la adeejin Mhm.
haddana cunugaas ilma murmaa waa la diri waxaa laleeyahay maqlaka biryaan u kibriyaan mog hooyadaa ugu geyna ogow oo cunug sidaa duunayn sax
marka waxaan leeyahay ilmaha ayaan dhib loo geysanin ilmaha hooyadood yaan laga furin baan leeyahay waana ku- ku salaam aad baad umahadsantahay mustafe aad mustafe saaxiib aad baad umahadsantahay si qurux badan baad iga qoslisay waana hadalla xigmad leh oo dabcan ninkaas wajeer iga soo wacay markii labaad uu soo wacay walaal soo dhow magacaaga adigana
yeesa yesa
yeesa alxamdulilah
waxaan kuu salaamay saaxib jawi aaday weye xagga raamo maxamed aadan weye maxamed aadan
waxaan salaamay saaxib dhegeystayaashan waan salaamay ma garasay yesa waan kuu qarabo laakiin maxamed aadan miya haye
Aa, aad iyo aad horta saaco waxaa jira horta kulli inaan maaragtay adaacadda iska iska hagaajino hadallada fiican oon ku hadalno oo maaragtay dhacda inaan ay iska qasnaato feri farlaag isku noqdo dhibkeeda leedahay ma garasay aad iyo aad
aniga waan dhihi lahay horta kulley bulshada bulshada waa waxa maaragtay nin walba xaafaddu kusoo baxa meeshuu ku baarbaaray ayay bulsho ku yahay migar aad iyo aad marka aniga waan dhihi lahay labada ruux la jirta horta waa inay dhammaan ay ka arkaan ilmaha mhm
hooyada inay ilmaheeda hooyadeeda hooyada inay aabaheeda ilmaha aabahooda inay ikraamto ninkiina maaragtay ilmaha hooyadooda inay ikraamo migar mhm maha ilmaha dhacdooda inay lasku aflagaadeeye waxaan arkayna beryahan inay hesmid baan jirin migar sax markaan ani maaragtay no dhaqankii hore soomaaliyadmida beryahan waxaa waaye soomaalida maaragtay ilma horta waa markay markay dhalanayaan waa sida hadda memory hadda soo gadatid adiga wixii ror ku ku dubat magar mhm markaan ilmaha waxba ma gado markay dhashaan waa riyaan marka waa adiga maaragtay ku fiirsan afkaada fiirina waa asxaabdi magar mhm badi maaragtay ilmaha waxaa la jira hooyada ka ag dhow anaka waa maaragtay waa maaragtay dhaarta waa la ordaa habeenkay dhulgoyda magar mhm markaan cidda dadka jooga maaragtay ka dhow ilmaha ka dhow waa hooyada ilmaha hooyada inay wax samaan tusto wax fiican tusto dhaqan fiican tusto ma garat sax markaan hooyada nafteeda marka bay maray ilma soo ahayd horta haddii ba hooyada markii fafta ilmaheeda la- la- samaan lagu- maaragtay si fiican loo soo barbaarin mhm akhlaaqi dhaqan fiican lagu soo barbaaray ayaa maaragtay berri inugeedana maaragtay dhaqan fiican susi kartaa mog mhm horta dad awal horeba dhaqan fiican kusoo karin ilmana ma toosiin karaan waan dhihi lahay inay labada rubaad la jirta inay maaragtay ikraam ay ka arkaan ilmaha fiicnaan ay ka arkaan dhaqan fiican ay ka arkaan labada rubaad la jirta oo maaragtay is ikraam is xushmayni oo kala dambeey inay arkaan ayaa fiican ilmahan markaas meeshaas bulsho fiican oo dhaqan leh maaragtay ummadda la dhaqan karta ayaa kasoo bixi karta aad baad umahadsantahay saaxiib maxamed aadan waxaan ku salaam saa barkuwaan Shuk- soomaaliya salaamna meelay joogaan waa salaamna.
shukran baa aad baad umahadsantahay saaxiib dhegeystayaasi maxamed aadan oo mar walba barnaamijka ka qayb qaato hana aad baan uga mahad celinayaa sida fikirkiisa saliimka ah oo uga dhiibto Eh, dhegeystaha kale qadka ta- eh, telefoonka ugu dambeey haddaan fursadda siiyo kadibna barnaamijkan soo afmarayna walaal soo dhow magacaaga
waan dhawahay walaalkii alxamdulilah shaqaas oo xamdoy soo dhowow
muwaadaba ilmaha waxaa laga filayaa ciyaalka in laga laamaraya kobcinta oo xamdi xamdi maxaa loogu daraa
yaa xamdi saaqmiya
maya mm.
camdi maxmed waa haye xamdi maxmedey
Aha. ilmaha laga hadlaya umalaya aad iyo aad aad iyo aad malayna malayna iga saar adoo barnaamijka malayna uu ku jiro ka- so- ay soo wicin malayna iga saar malayna uma baahni barnaamijka gabagabadiisa malayna ashi- aa dhihi maxay qodka telefoonka dhegeystaha walaal soo dhowo magacaaga
Iyagoo waxaan iman doonaa meeradan joognaa.
maxaa nairobi ku keen
Inta xanuunsaday.
alla ilaahu ku caafi xalimo haye
Wali afaysiin alxamdulillah sina doonaa.
abaa intee joogna aan kuu soo booqanne
Hadda mm.
section 3 Ah, waan kusoo booqanayna maanta insha allah anagoo badan
insha Allah.
haye u- aan- xalim haye u dhaadhac
Maxaa rayisoo doon dila galo.
mhm
Hadda ilmaha kolleyda dadka markay sidoo dadka u tarbiyayaan.
aad iyo aad
Dadda tarbiya waxaan u marayaa usha.
haye Ilmaha laakiin usha ma aha tarbiyada.
haye
Ilmaha in maxaa loo nasteexeyo.
mhm Maxaa wanaagga la tusta.
mhm oo maxaa la waanaa maxaa eeday la waaniyo mhm oo lala fadhiisto mar walba yaa fiican aad iyo aad ninkii hadda dhahay maxay dhahde fasalku wuu dhacay eeday toosanay ha iikaato wallaahi markaa maqlo magar waagaan yaraa diga sheekeyn jire haye
markaa maqlo wallaahi waan ooyi jire haye inintayga dadaan jirta gabadhayda dhaar waxaan qashay ha riwaayad oo gabar ee dada diraysa haye kasi tiri hooy maxay waxaan markaas aan gabadha hooyadeeda dhimatay haye
Hooy daan Soomaaliyeed ka san dhaha. Lagu lagu lahaay hooy hadi meel ku taabaan ma gaadhi ma lafta.
ee Is xajja noo ku kawana ina geebta qofsa.
haye
Hooyda baan oo aan mishan ma hadha hal tirey karama ee.
ee Ilaahay bar maaleena ilaahay uu ka dilin han inta ka weynaan.
haye Eh maxay markasta maxay ah la ilaahay oo dartay damar walba soo dhii.
sax
maanta la marka waxaa leeyahay dad laakiin ilmaha maxaa u maleyn tarbiyadooda usha laakiin ilmaha usha laga dhaafaan dhiina runta ilmaha markii la waaniyo maxaa la degabadhe ilmaha markaas saaxiib la noqoto horta wax wax walba maxaa la way way u kala baxayn ma garatee haye
in gabadhay ma- markaan waaniyo saaxiibaan anaaniyo iyo dugsi markay aado maxaa dhihi hooy maxay dhihi ilmaha saaxiibaan la noqotay heesa ee qaadayo
adigana waxaa dhihaa qaadin heesa qaadayo maxaa dhihi hooy haddana yaan saaxiib la noqtaa geblaay saaxiibaan lahaa heesa qaada haddana yaan saaxiib la noqtaa waa tahay هلاي لما قاعدين مركب علي هلا هذا ما راح يطول ما عندنا لا يتقاسي اللي قبل waa tahay xalim aad baad umaasan tahay xamooy
السلام عليكم aad baad umaadsantay gabadhaasi dhanka nairobi naga soo wacday xalimaha aad qadka telefoonka u dambeysa dhegeysan aad baad umaadsantahay la socodka barnaamijka idaacadda star f m dhegeysan intaan soo gabagabeyn aan iisoo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda safaricom shaf safaricom waxay ku keentay imikan fursad markaasi in badan aad raadinaysay in badan aad ku tahmaysay fursad in mar in dabcan in badan markaasi kaa xadidi jiray in markaasi qadadka ta- dabcan waa qadska ama internetka inaad wayso ama sidoo kale aad youtube-ka ku gasho laakiin safaricom iminka waxay ku leedahay aniga waxaasoo dhan kaaha qabtirnay kaaha ba- baahidaada markaasi daboolnay oo ana shirkadda safaricom waxayna markaasi ku leedahay keli waxaad qaraaci kartaa star five four four hash waa raalli ahada waa star five four four hash kadibna one ayaad sii raacinaysaa isla markiiba fariin deg deg ay kuusoo dhacaysa adigoo markaasi ku qaybta youtube-ka aad ku booqan karto kuna tegi karto halkaasi aad kala socon karto wax waliba aad jeceshahay adigoo markaasi miyiga jooga meel fog jooga tuulada joogto ama magaalada xitaa joogto ayaad markaasi kala socon kartaa kala jahan qaadi kartaa wax waliba aad jeceshahay haddee tahay muxaadaro haddee tahay diini haddee tahay eh, dabcan qur-aan haddee tahay xadiidyo haddee tahay wa- muxaadaro wacdi wax waliba aad jeceshahay iyo haddee tahay in markaasi aad ka barato wax waliba nafsadaada raalli ay ka tahay google-ka aad ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah qaybta emailka gmailka waxaad ku diri kartaa waxaa ka mid ah inaad markaasi sawirro qofka aad kula geli karto sidoo kale aad u diri karto video aad ku wici karto waxaasoo dhan ayaa markaasi kaa saacidaysa sidoo kalena kuu fududanaysa wax waxaan iska iska mid ah haddii taas ay ku suurtagelinaysa dhegeystayaal waxaa sidoo kale jiraan kuwa markaasi ayagana kasii fudud oo markaasi ah, ku siin kara fursado kala duwan sida soddonka shilin afartanka shilin labaatan shilin oo markaasi ku hayi kara ilaa iyo markaasi youtube-ka wax waliba aad jeceshahay kusoo dejisan karto kana- kanana socon karto kuna fududayn karo waxaasoo dhanna waxaa markaasi kuu saadishay oo markaasi doonaysa shirkadda safaricom in macmiisheeda markaasi duniyada ay la jahan qaadaan weliba kuwa meelka- meelaha fogfog oo caasimadaha ama magaalooyinka waaweyn ay joogin sida markaas magaalooyinka tuulooyinka inaa markaas qeyb ay la noqon karaan sidoo kalena la socon karaan wixii maanta nairobi ka dhacay wixii markaas maxamed cali uu daawday wixii yuusuf bakad uu daawday in adiga markaas aad ila daawan karto ama adigoo adigoo joogto eh, dhankaasi hara adigoo joogto lafay duurkeeda adigoo joogto balambala geeskeeda daanyeere adigoo joogto eh, dhankaas iyo eh, dabcan faafi geeskeeda maansabuubu adigoo joogo ayaa la socon kartaa adigoo joogo buula hodan ee mar- dhankaas wajeer ayaa wax waliba kala socon kartaa buula baaba beled xawa duleedkeeda aad joogto kilifi kuala mombasa tanarifa nairobi meel meel walba aad joogto ayaa youtube-ka markaasi kala socon kartaa sidoo kale madaxa la gudhin karta oo leedahay alla ilaahay si fiican ayaan wax u daawanaya si fiican baan ula socdaa xitaa waxaan leeyahay wax badan ayuu markaasi kaa saciidi karaa kaana anfici karaa ka baro cunna cunnada sida loo kariyo qaybta quruxda badan qaybta markaasi waxa loo hagaajiyo loo qurxiyo loo nashnaasho loo Ah, maxaan kaaga sheegay doox walbo aniga markaas ku- sh- sh- safarka wuxuu ku leedahay aniga wax walbo kuu dhameeyey kuu dhammaystiray laakiin marka hore booqo star five four four hash kadibna haddii iska diiwaangarsa lambarka kuwaad waa diyaar haddii adiga markaasi aad iibsan kartana waana diyaar waxaasoo dhanna qiimo jaban ayaa imikan ku heli kartaa dhegeystayaal la soco dunidan casiirooday idaacadda star f m codka gobolka uqiibare dhegeysanaysiinaan ku mahadsantahin la socodka dhegeysiga star f m kuwa isoo wacaya Eh, imikan qadka telefoonka oon ka qaban karin waqtiga owgiisa oo ina hayo goordhow waxaad maqli doontaan macalinka raadiyaha iyo cabdishukur hadduu ay bahraale ka noqdo laakiin inta ka hor aniga waxaan leeyahay mahadsanidin shukran shakuuran wa shukran jaziila meel walbaa joogtaan dhegeysi markaasi barnaamijka noo daafuray ee ahaa cusmaan ifo inaga soo wacay siina xigtay gabadhi markaasi naga soo wacda marwo wajeer iyo sidoo kale m m dadaab mustafe oo wajeer oo isagana markaas hadalla xikmad leh markaasi nala wadaagay laba mar ayuu ka qayb qaatay waan uga mahadcelinay iyo weliba gabadhii sacdiye ahayd xagardheerne naga soo wacday waa wacan oo ma- markaas da- sacdiye la baxday iyo sidoo kale xafso oo etoobiya naga soo wacday iyo sidoo kale hilow aadan oo tanarifa ayaan maraykaani si qurux badan ayadana fikirkeeda aragtida oga dhiibatay oo sidoo kale waxay markaasi tusaale iwaano u qaadatay asxaabta caruurta markaasi dhashay aad baan uga mahadcelinay ayaan maraykaani maxamed aadan oo raaman naga soo wacay waa nageysi yes yesa ayaan u qoray laakiin uma malaynayan maxamed aadan laakiin markii dambe aan fahmay xamdi maxamuud qadka ee telefoonka ka goy saaxib ka raali noqo aan ku leeyahay mar kale iyo laakiin ka badan oo berito ayaa sidoo kale kaga qayb qaadan karta barnaamijka ka raali noqo ayadana xaliimo nairobi oo ayadana reegaarise ahayd laakiin maanta nairobi ku sugan tahay allah caafiya leena ayadana fikirkeeda ka dhibatay dhegeystayaashaasi aad baan uga mahadcelinay sida quruxda fikirkooda aragtida uga dhiibteen U diyaar- u diyaargarooba cabdishukri macalinka raadiyaha dhegeystayaal iyo waxyaala markaas inoo soo wada adigana mawjada iska wicinin si markaasi barnaamijka iyo wararka idaacadda ka baxaysan kuu dhaafin dhegeystayaal aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa soo saarin la socodsiina anigoo ah yuusuf bakat waxaan kaga hadlaynay arrimaha carruurta iyo weliba daryeelka waalidiinta laga doonaya inay u sameeyaan sidoo kale siday u kobcin lahayeen maskaxda carruurtooda waxaynu ballan ah maalinta berito jimco ah xaaladda dalka dhegeystayaal inta ka hore asalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu